الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد القاعدة الثالثة عشرة ثم الشروع هل به تعين مفروض الاكتفاء أم لا عندنا فيه خلاف رجح الأول في مطلبنا والبارزي المختفي ولكن الشيخان لم يرجح شيئا كما في خادم قد شرح لأنها لا يطلق الترجيح فيها لما مر به التصريح قال السيوطي بأصله الأتم ولك أن تبدل هذا بأعم بأن تقول فرض الاكتفاء هل نعطيه حكم فرض عين أو نفل فيه خلاف والفروع مختلف في حكمها الترجيح حسب ما عرف qawaaciddii marka laysku khilaafsanaa ee furuucda qaar ba gees la arjaxayay baynu ku soo jiray marka qaacidada saddex iyo tobnaad uma shuruucu intaa dabadeed markaisagaa gudagalku yacni la gudagalaa ficilka hal bihi tacayana ma ku cayn noqdayo ma ku waajibay fardu cayn ma ku noqdayo ma ku tacayunay mafruudu liktifaa'i yacni waxa weeye iyo fardu kifaayaha ama kii la faral yeelay ee si markiisa waxaan markaa bacdi lagu kaaftoomayo loo faral yeelo hadday qaar ku kacaan kuwa kale waajibku ka dhacayo oo fardu kifaayihii gudagalka la gudagalo yacni mutacayin ma ku noqday oo fardu cayn ma ku noqday ciddii gudagashay am laa mise kuma noqon cindanaa fiihi khilaafun agtayada masaladaa waxaa ku sugan khilaaf baa ku sugan rujixa alawalu fii matlabina waalbaariziyu lmukhtafi waa la arjaxay yacni ka hore ayaa la arjaxay oo inuu mutacayin ku noqonayo yacni matlabka kitaabka la yidhaahdo ayaa lagu arjaxay waxaa kaloo arjaxay markaysagaa baarizi shiikha la yidhaahdo ee isaguna markaysa waxaan markaa culammadii ka horraysay raadkooda raacayay ee qaadayay ayaa isaguna arjaxay walaakin ashaykhaani lam yurajixa ha yeeshee labadii sheekh yacni raafici iyo nawowi yacni may arjixin shay-an waxba kamaa fii khaadimin qad sharaxa sida markaysa waxaan markaa uu ku sharxay yacni kitaabka khaadim la yidhaahdo gudihiisa yacni zarkashi uu ku sharxay liannaha laa yutlaqu tarjiixu sababtuna waxay tahay mas'alada markaa lama itlaaqo oo lama sii daayo arjaxaadda la arjaxayo fiiha gudaheeda limaa mara bihi tasriixu caddaynta la soo caddeeyey siday markaysagaa inoo soo martay qaala asiyuuطiyu siyuuطi wuxuu ku yidhi biaslihi kitaabkan asalkiisiyo alashbaah wannadaa'ira alatam ee dhammaystiranka badnaaye kan marka loo eego ka dhammayska tirnaa waxa uu ku yidhi walaka an tubdila haada biacam waxaa kuu markaa yacni bannaan an tubdila inaad beddesho haadaa markaisagaa yacni tan oo cibaaradan ah biacam eray ka caamsan inaad ku beddesho oo halka markaa la yidhi waxa weeye fardu kifaayuhu gudagalka la gudagalo markaa mutacayin ma ku noqdaa inaad ku beddesho bian taquula inaad tidhaahdo farduliktifaa'i hal nucdiihi xukma fardi caynin aw nafal farduliktifaa'i yacni markaisaga waxaan kifaayada faralkeeda hal nucdiihi ma siinaynaa xukma fardi caynin fardu cayn xukumkii ma siinaynaa aw nafal mise waxaynu siinaynaa xukmi markaysagaa sunne ayaynu siinaynaa fiihi markaa jawaabta su-aashaas khilaafun baa ku sugan waalfuruucu faracyaduna mukhtalif waa kala duwan yihiin fii xukmiha tarjiixu waxa uu yidhi markaa fiihi khilaafun khilaaf baa ku sugan waalfuruucu markaysagaa yacni faracyaduna mukhtalifun waa mid markaisagaa kala duwan fii xukmiha tarjiixu xasba maa curif haddii la yidhaahdo waxa weeye mukhtalifu tarjiixi oo masalan oo kale marka ay noqon lahayd inay kala ama mukhtalifun atarjiixu fii xukmiha waa miduu kala duwan yahay atarjiixu arjaxaad oo fii xukmiha xukumkeeda la kala arjaxayo waa miduu marka kala duwan yahy o aad tidhaahdo markaisagaa faacilkii mukhtalifun waxay noqonaysaa atarjiixu haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa jumlo keliya inay isla tahay oo xukumku yani furuucdu yani waa miduu kala duwan yahay atarjiixu baa kala duwan fii xukmihaa markaisagaa xukumkeeda la kala arjaxayo xasba maa curif yani markaa sida la gartay marka lagu socdo masalada waxa weeye waxa uu tilmaamay yani fardu kifaayaha ma la siinayaa xukmigii fardu caynka mise lama siinayo masalada noocana waxa weeye waxaa ku sugan yani markaa khilaaf baa ku sugan khilaaf ayaa ku sugan waasaynu tilmaamana faadanigu waxa uu leeyahay atarjiixu waxaa ku banaan in la rafciyo iyo in la jaro oo waxa weeye markaysaga waxaan ay mukhtalif inay u idaafaysan tahay oo mukhtalifu tarjiix ay tahay oo mudaafkii mudaafi ilayhigii markaa mutacaliqi uu kala dhex maray yani waxa weeye waxyaalaha markaysagaa la yidhaahdo jaarka iyo majruurkana waa lagu tawasucaa marka sidaas aawadeed mudaafki iyo mudaafi ilayhigii baa jaaru majruurkii kala dhex fadhiistay mutacaliqa markaysaga ahaa oo waxa weeye mukhtalifu tarjiixi halkii la odhan lahaa baa waxaa layihi mukhtalifu fii xukmiha tarjiixi waa weji oo markaa waxay noqonaysaa in markaa loo idaafeeyey yani markaa faacilkeedii baa loo idaafeeyey wejiga labaadna waa atarjiixu in sideeda loo daayo o la yidhahdo markaysagaa faacilkii yani marka waxa weeye mukhtalifun wa atarjiixu wey atarjiix biljari mudaafun ilayhi limukhtalif fusila baynahu wa bayna almudaafi biاljari wاlmajruur aw biاrafci calى anahu faacilu mukhtalif marka waxa weeye calaa kulli xaal waa sidaynu markaa tilmaanay wey oo haddii waxa weeye la yidhaahdo ka atarjiixu la yidhaahdana waa faacilkii mukhtalifun yani faacilkeedii wey ee haddii atarjiixi la yidhaahdana markaana waxa weeye waa faacilkii in loo idaafeeyey bay markaysagaa noqonaysaa marka waxa weeye calaa kulli xaal masalada markaa ishkaal kuma sugan masalada uu inooga warramaya halkan waxa weeye fardu kifaayuhu yani markaa ma noqdaa yani mutacayin markaysagaa ma ku noqdaa gudagalka la gudagalo mas'aladani waa mas'alo ahlucilmigu isku khilaafaan oo xoogaa khilaaf ku sugan yahay culammada qaarkoodna waxaabay itlaaqaan marka hore fardu kifaayuhu gudagalka la gudagalo inuuba markaa fardu cayn ku noqdo maraaqi sucuudka waxa uu ka odhanaya wahal yucayinu shuruucu lfaacili fii di lkifaayati khilaafun yanjali faalkhulfu fi lujrati litaxamuli farcun calaa daka alkhilaafi qad buli wahal yucayinu fardu cayn ma ka dhigaya shuruuculfaacili markaysagaa kan samaynaya gudagalkiisu fii di lkifaayati kii kifaayada u saaxiibkaee faralka ahaa gudagalka la gudagalaa fardu cayn ma ka dhigaya khilaafun yanjali ay fiihi khilaafun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo yanjali daahiray faalkhulfu khilaafku fi lujrati waxa uu ku sugan yahay markaysagaa ujrada ayuu ku sugan yahay litaxamuli yacnii qaadista markaysagaa la qaaday ee la xambaaray yacni ujro ma lagu qaadan karaa farcun calaa daka alkhilaafi qad nufi ay markaa yani taasi yani daka farcun waa farac oo calaa daka alkhilaafi qad buli qad buliya lagu ogaaday calaa daka alkhilaafi khilaafkaas inay ku dhismayso farac la ogaaday weeyaan markaa fardu kifaayuhu markaa gudagalka la gudagalo mutacayin ma ku noqdaa oo ciddii farta u taagtay ee markaa gudagasho ma noqonaysaa inuu fardu caynku yahay laba masalana ugu weyn waxyaalaha ku dhismaya masala waa taa uu maraaqigu sheegay oo ah markaa waxa weeye xambaarista la xambaaray ujro ma lagu qaadan karaa shahaadadii oo kale haddii dad kala duwani og yihiin oo ay noqoto markaysaga inay tahay fardu kifaaye shahaadadaa in la guto ma la samayn karaa waxa weeye wax ujroa ma ku qaadan karaa taxamulka shahaadada wakadalika waxyaalaha kale furuuda kifaa'iga ana ma lagu qaadan karaa wax ujroa mise laguma qaadan karo haddii la yidhaahdo fardu cayn buu noqonayaayoo gudagalka uu gudala gudagalay buu fardu cayn ku noqonayaayoo ku tacayunaya haddii la yidhaahdo laguma qaadan karo wax ujroa waayo fardu cayn ujro laguma qaato haddiise la yidhaahdo waxa weeye siduu ahaan jiray waxba ka bedeli mayso gudagalkan la gudagalay oo sidii waxa weeye marka horeba uu fardu kifaayo u ahaabuu marka dambena fardu kifaayihii ugu baaqi noqonaya oo wuxuu markaa ku soo kordhiyey gudagalku ma jiro haddii la yidhaahdana waxay noqon kartaa inuu jiro inuu ku qaata u bannaan tahay ayay markaa noqonaysa waa mas'alo masalada labaad ee ku dhismaysaa waxay tahay ee iyaduna markaa khilaafkaas ku dhismaysaa ma suuroobi kartaa gudagalka la gudagalo fardu kifaayihii in dib loo qadciyo oo qofkii gudagalay uu iskaga tago ma awoodi karaayo taasi ma u bannaan tahay siduu marka horeba markaysagaa dadka ula sinaa mise waxa weeye uma bannaano hadduu markaa isagu gudagalay fardu cayn buu ku noqday fardu cayn inuu ka tagaa sidaynay ugu bannaanayn buu gudagalka uu gudagalo aynay ugu bannaanayn inuu ka baxo oo gudagalkiibuu ku waajibay oo fardu cayn ku noqday waajib kifaa'iyuu ahaayoo waajib cayniyuu ku noqday marka ma qadcin karo haddii la yidhaahdo yacni waxa weeye wuu tacayunaya labadaa mas'alo ayaa markaa ka mida waxyaalaha markaa ku dhismaysa masalada uu manaaqigu sheegay iyo masalada labaad ee ah markaysagaa qafci wax la yidhahdo ma lagu samayn karaa mise laguma samayn karo qala zarkashi أما الشارع في فرض الكفاية إن أراد قطعه فإن كان يلزم من قطعه بطلان ما مضى من الفعل حرم كصلاة الجنازة وإلا فإن لم تفت بقطعه المصلحة المقصودة للشارع بل حصلت بتمامها كما إذا شرع في إنقاذ غريق ثم حضر آخر لإنقاذه جاز قطعا نعم ذكروا في اللقيد أن من التقط ليس له نقله إلى غيره فإن حصل المقصود لكن لا على التمام ولا صح أن له القطع أيضا كالمصلي في جماعة ينفرد وإن قلنا الجماعة فرض كفاية والشارع في العلم فإن قطعه له لا يجب به بطلان ما عرفه أولا لأن بعضه لا يرتبط ببعض وفرض الكفاية قائم بغيره فالصورة ثلاثة قطع يبطل الماضي فيبطل قطعا وقطع لا يبطله ولا يفوت الشاهد فيجوز قطعا وقطع لا يبطل أصل المقصود ولكن يبطل أمرا مقصودا في الجملة ففيه خلاف هذا كله غير فرض العين يعني وحاو كفاية تلمام يا مركي سجا فرض كفاية مركو كورم يا زركشي وحاو فرض كفاية مركي سجا يعني قدقلك عدة قدقشة goynta uu goynaya uu ka tegayo fardu kifaayihii uu gudagalay hadday ka dhalanayso wixii hore uu sameeyey inay markaa baatil noqonayaanoo intii horena ay ka kac noqonayso hadday sidaasi ka laasimayso xaaraan bay tahay oo markaysagaa inuu ka tagaa uma banaano oo sida salaada janaazada oo kale salaada janaazadu markaysagaa yacni waa iyadaan dhammaan baan ka baxayaa qadarkii horena markaysagaa ha jiro markaysagaa inta dambena waan ka baxay ma suurtoobi karto haddaad markaysagaa qadci ku samayso way wada buraysaa oo salaad salaatuljanaaze la yidhahdaa baaqi noqon mayso ama intii markaysagaa hore ma sugnaanayso haddaynay haddaba ka laazimaynin qadcinta la qadciyo ee la gooyo haddaynay ka laazimaynin intii hore markaa inay burto maslaxadii markaysagaa looga jeeday ee shaaricu uga jeeday haddii aynay markaysagaa yacni tegin oo aynay markaysagaa baabi'in oo meesha ka bixin ee tamaamkeedii ay sugnaanayso oo iyadii markaysa waxaan markaa maslaxadii oo kasii markaa yacni dhammaystiran ama maslaxadii oo taamaba waa sugnaanaysa maslaxadiina meesha kama bixin intii horena ma buri tusaalihiisu waxay ahaatay wuxuu gudagalay markaysagaa qolo inuu markaa qof qaqoomaya inuu badbaadiyo dabeedna waa dabaashay oo isagoo aan weli markaysagaa qofkii gaadhin ayaa ruux kaloo markaysagaa yacni ayaa markaa yimi oo markaa yacni inuu markaa awood u leeyahay inuu fuliyo arrinkaas oo markaysagaa maqduro u leeyahay ay muuqanayso waxaa u bannaan markaysa waxaan markaa yacni inuu markaa iskaga yacni iska gooyo oo halkaa ku joojiya waa u bannaanta dabaashiisi isagu uu sii waday markaysaga islaa qofka soo badbaadi kaa kale inuu kaga kaaftoomo haddii markaysaga aanu dee isagu aanu islahayn kaasi waxba ka soo gaari maayo dee adaa u dhow aanu islahayn haddaanu isagu islahayn marka kaasi waxba ka soo gaari maayo adaa markaa u dhow oo markaysaga badbaadin karayo markaa mutacayin bay isaga ku tahay laakiin haddaynay sidaas ahayn ee labadooda markaa mid waliba awoodi karayo inuu badbaadiyo uu sidaas awoodi karayo yacni isagii waxa weeye kaa kale badbaadinta uu badbaadinayo waa kaga kaaftoomi karaa hayeeshee waxay sheegeen masalada markay laqiidka ka warramayeen qof markaysagaa laqiida markaysagaa qaata inuu cid kale inuu u naqliyaay inay markaysagaa u bannaanay yacni suuradaasi waxaad moodaa markaysagaa inay mustasnan ka tahay markaysagaa yacni daabidkaa uu sheegay in markaa laga reebayo ayay u muuqata haddii laakiin maslaxadii markaysaa markaa ay xasilayse si dhammaystiran aynay u xasilayn maslaxadii markaysagaa yacni looga jeeday waa xasilaysaa laakiin si dhammaystiran baynay u xasilayn oo waxbaa ka dhiman xaaladdaa markaysaa markaa waxaa markaa u bannaan inuu qatciyo ficilkan hadduu sii wado maslaxadii oo aan taam ahayn baa markaysagaa meesha ka imanaysa tusaalihiisu waxay ahaatee waa qof tukanaya oo markaysa waxaan markaa yacni munfarid ahaa oo gaar u tukanayay baa salaadii la qima waxa u bannaan intuu qadciyo markaysagaa salaada inuu markaysagaa jamaca galo oo uu jamaca la tukado ayaa markaysagaa u bannaan ayba nidhaahno markaysagaa jamaacadu waa fardu kifaaya aynu nidhaahnabe haddaynu xataa si aan nidhaahno waxaa u bannaan inuu markaysa waxaan markaa intuu qadciyo oo salaadan munfaridka uu ka baxo dabeedna markaysagaa jamaca inuu la tukado calaa kulli xaal waxa markaa uu yani yidhi cilmigoo kale ka gudagalaa yani qacigiisu ma banaan yahay uu markaa cilmigii ka tagaa mise ma banaan oo masalaa jirta culammadu ay ka warramaan oo ku saabsan qofku hadduu markaysaga cilmiga gudagalo oo dabeed markaysaga inuu fahmo uleeyahay iyo daka ay muuqato oo uu cilmiga wax badan kasoo xasilinaya ayaa muuqatay xaalka noocaasa ma u banaantahay ruuxaasi inuu cilmiga ka tago oo shaqooyin kale iyo wax kale iska qaatay culamada qaar baa waxay amay mar hadduu markaysagaa inuu arrinka noocaasa maqduro iyo awood u leeyahay ay muuqato oo dakaa iyo fahmo uu leeyahay cilmigadana wax badan uu ka xasilin karo ruuxa noocaasi markaysagaa cilmiga iyo jihaadku waa ismarkaa shabbahaan maadaama markaysagaa cilmiga iyo jihaadku isshabbahaan cilmiguna markaysagaa nooc jihaadka ka mida uu yahay waxay noqonaysaa mid walba yacni fardu kifaayihii waa ku tacayunayaa gudagalka la gudagalo oo jihaadkii isagoo fardu kifaaye ah ruuxu hadduu goobta soo xaadiro goobtaa uu xaadiray buu farducayn ku noqonayaa oo ku tacayunaya shuruuca uu gudagalaybuu mutacayun ku noqonaya waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'atin faqad ba'a biqadab yacni waxa weeye aayaadka iyo axaadiisba waa inoo tilmaamaya ijtanibu sabca almuubiqaat waxaana ka mid ahaa watawalli yowma azaxf ayaa ka mid ahaa toddobada markaysagaa dunuubta ee muubiqaadka ee waxalaaga yani waxaa ka mid ahaa tawalli yowma azaxf marka waxa weeye cilmiguna yani jihaadku shabaha bay yidhaahdeen culamada markaysagaa qaarkoodo waxay noqonaysaa ciddii markaa gudagashay ee fahmo iyo dakaa iyo firo inay leedahay oo cilmiga wax badan ka xasilinayso ay muuqatay cilmigii inuu qadciyo oo gooyaa oo uu ka tagaa markaysagaa mid u bannaan maha culamada qaar baa waxay yidhahdeen maye markaysagaa qadcigu waa u bannaan yahay sababtuna waxay tahay mas'alo weliba cilmi gaara wey marka intuu gudagalay waa la yimi masaa-isha kale aanuu gudagelin inuu gudagalaa u laazim ma aha cilmiguna waxa weeye markaysa waxaan markaa waa abwaab weeyi waana masaa'il mas'aladii weliba markaysa waxaan markaa waa qismi sideeda u madax bannaan oo markaysaga u gaara culamada qaar baa sidaas iyada u cilleeyey marka suwarka waxa weeye ka imanaysa waxa weeye waa qaci ay ka laazimayso intii hore inay burto marka waxay noqonaysaa markaysaga inuu kaasi baatil yahay oo aanu markaysaga asaxay iyo qaci aynay ka laazimaynin intii hore markaysaga inay burto yani kaasna waxa weeye waa bannaan yahay iyo qaci markaysa waxaad marka asalkii loo jeeday aan burinaynin laakiin arrin maqsuud ah oo markaysa waxaan markaa loo dan leeyahay uu xasilayo waa ta uu khilaafka ku sugan yahay buu isdar ka sheegayahay taa dhammaanteedna farducaynka waxaan ahayn buu khilaafkaasi ku saabsan yahay iyo markaa yani tafriicaadkaas ama farducayn idaa sharaca fiihi fain baaqa waqtuhu lazima wamtanaca alkhuruuju minhu bilaa khilaafin wain itasaca tagayarat sifatuhu min altaraahi ila alfawriyati فإذا شرع في الصلاة أول الوقت أو في القضاء الواجب على التراخي تعين بالشروع حتى لا يجوز الخروج منه نص عليه في الأم إلى آخر الكلام المنثور في القواعد مجلد كلابات لو بقول يا أفر يا فرطن إلى بقول يا شن يا فرطن وحكى له يدمر يسقى فرض عينك هدو قد قاله وقت قادو مركي يسقى يريهي inuu markaa ka baxa uma banaana khilaafna kuma sugna inuu ka baxa inayna u banaanayn mar hadduu waqtigu markaysagaa yaryahay oo markaysagaa mudayaq u noqday laakiin muttasic hadduu yahay oo markaysa waxaan markaa waktigiisu markaa uu ballaaran yahay sifadiisu waa isbedelaysaayo min ataraakhi bay iska bedelaysaa ila alfawriyati bay isu bedelaysaa oo markii hore waxa weeye markaa salaad waktigeedii muwasac yahay baad awalkii waktigaad gashay salaadii awalkii waktiga markaad gashay waxa weeye markaa mutaraakhi taraakhi buu ahaa wujuubkeediio awalkiiyo aakhirkiiyo dhexda kaa doonto inaad gashaa kuu bannaanay laakiin mar haddaad guda gashay waa iska bedelay markaysaga yani taraakhigii waa iska bedelay inuu amar markaysaga waxaan waajib taraakhi ku dhisan inuu yahay oo si markaysaga kaadsiinya marka ah yani oo lagu markaa kaadinayo yani marka oo aan degdeg ahayn yani waajib markaysagaa saasuu ahaa waa iska bedelayoo wuxuu isu bedelay fawr inuu yahay ficilkaaganaad samaysay uu markaysagaa ku tacayuna oo uu ku noqday markaysagaa fawri ku noqday sidaas aawadeed inaad markaysagaa ka baxdaa uma banaana tusaalihiisuna waxa weeye awalkii waktiga ayuu markaysagaa salaadii gudagalay yani markaa taraakhi ahayd waajibkeedu muwasaca ahaa shuruucu markaysagaa ku waajibaya farducayn ku noqonaya waana sidee markaa shaafici uu umka ku nasgareeyey ee uu ku cadeeyey culamada qaar baa waxay yidhahdeen dee suura jirta suuradii markaysaga hadeer aynu sheegaynay oo ninkii markaysagaa keligii tukanayay ee faralkii siduu keligii u tukanayay baa la qiimay markii la qiimay waxa u banaan bay yidhahdeen markaysagaa inuu ka baxo oo markaysagaa jamaacada markaysaga waxaan markaa u galo sababtuna waxay tahay markaysa waxaan markaa salaadii isla salaadii oo kale unbuu uga baxayaa yacni kamaal kale uu salaadii u siyaadinayaana waa jirtaayo marka jamaaco lagu tukanayay ka dhammaystiran badan tahay markaan jamaaco lagu tukanayna infiraad lagu tukanayo maadaama sidaas iyada a tahay waxay noqonaysaa xaaladda markaysagaa inay markaa yani qacigu uu bannaan yahay oo markaysagaa lagu qacin karo marka calaa kulli xaal masalada ku saabsan markaysa waxaan markaa fardu kifaayuhu gudagalka kuma tacayuno culamada qaarkood waxay yidhaahdeen markaysaga waa la ysla ogol yahay markaysaga jihaadka oo jihaadka nusuustaa kusoo aroortay markaysa waxaan haddii goobta ciddii xaadirta inuu mutacayyin ku noqonayo culamo kale waxay ku dareen markaysagaa salaatuljanaazaha lafteeda waa ku dareen oo waxay yidhahdeen gudagalka la gudagalay iyada qudheedu waa ku waajibaysaayoo fardu cayn bay ku noqonaysaa waajib kifaayiyay ahaydoo waajib cayniyay ku noqonaysa sababtuna waxay tahay waxaa markaysagaa ka dhalanaysaa yacni xurmadii meydka markaysagaa in meel lagaga dhacayaa ka dhalanaysa marka salaaddii markaysaga waxaan markaa la gudagalay oo sidii wax lagu tukanayo layska dhigay oo dabeedna markaysaga haddana laga baxay waxay noqonaysaa markaysaga intihaaku xurmati lmayit baa ku jirta maadaama sidaas iyada ay ku jirto yani waxa weeye ma banaana yani qacigaasi ayaa markaysaga ahlucilmiga qaarkood marka ay yidhaahdeen matlab kitaabka la yidhaahdo oo sharxulwasiit ah yani waxa weeye waa kitaab weyn baa la yidhi oo markaysa waxaan markaa waxaa la yidhaahdaa yani almatlab fi sharxi lwasiiti baa la yidhahdaa yani ilaa afartan mujalad baanu markaysaga gaadhaa waa kitaab markaysaga aada u cajo badan laakiin markaysaga qadar ka mida ayaanu kitaabka markaysaga sheikhu aanu sharxin oo uu markaysaga ka dhintay markii hore waxa weeye waxa uu ka qaaday kitaabka markaysaga markuu sharxayey baycu ka bilaaba bayca markuu ka bilaabay ayuu dhameeyey oo wuxuu is yidhi kollayba haddii markaysaga waa inta geeridu kaa soo gaadhaaye adigoo inta dambea markaysagaa dee ka adayg badane markaysaga inta dambe adigaan sharxin geeridu yaynay ku iman markaasuu inta dambe uu ku horreeyey waxaa jira marka ahlu cilmi badanoo markaysagaa kutub markaa fiqiya inay sharxaan isku dayey oo mid waliba markaysaga markuu dhexda marayay ka dhintay marka sidaas aawadee xaajada mutafaqihaadu ay u qabto markaysaga yani abwaabta dambe in la sharxo way ka badan tahay xaajada markaysaga abwaabta hore ay u qabaan in marka ay la sharxo baahida ay u qabaan waa ka badan marka kitaabulbayc buu ka bilaabay waa sharxay waa dhammaystira markuu dhammaystiro haddana awalkii ka soo bilaabay awalkii markuu kasoo bilaabay salaatuljamaaca markuu marayay baa geeridii kasoo gaadhay marka min salaati ljamaaca ila kitaabi lbayc intaa sharaxii kitaabka wasiid la yidhahdo ma sharxi laakiin inta kale kitaabka waa sharxay wasiidkuna waa kitaab weyn weey oo ghazali baa wuxuu alifay wajiis iyo wasiid iyo basiid saddex kitaaboo yani markaa fiqi ah oo saddexdaa fiqi shaaficiya uu alifay mid waa mid kooban oo iska mukhtasar ah waa wajiis midna waa mid dhexdhexaad oo waa wasiidka midna waxa weeye waa mid basiid oo faahfaahsan oo ilaa lix iyo toban mujallad baa lagu sheegaa kan kale wasiidka qudhiisu markaysaga waa kitaab weyn dhowaan baa la daabacaan filayaa markaysa waxaan markaa meelaha qaar sidaan ku arkayey markaa toban mujallad markaysaga weeyaan wasiidku waa marka uu matniga yahay aanu sharxanayn toban mujallad yani markaa weeyaan waxaa markaa sharxay marka waxa weeye ibnu rifca ayaa sharxay marka matlabka uu sheegaya uu leeyahay matlabina waxa weeye waa almatlab fi sharxi lwasiit waa kitaabkaas sheikha markaa baaridii la yidhaahdaana iyo sheikha markaysaga ibnu rifca la yidhahdaa matlabka labaduba markaysaga waxay arjaxeen yani sida hore markaysaga ayay arjaxeen oo inuu fardu cayn ku noqonayo ayay markaysaga arjaxeen laakiin raafici iyo nawowi markaysaga tarjiixa may itlaaqin sida markaa khaadim kitaabka la yidhahdo ku sugan khadimkuna markaysaga kitaabka la yidhahda waa kitaab markaa fiqi ah oo waxaa la yidhahdaa alkhadim lisharxi araafici warawda baa la yidhahdaa waa makhtuud lama taabicin waxa weeye waa kitaabkii u khidmaynayey sharaxa raafici ee sharxulkabiirka iyo rawdada marka waxyaalaha muqlaqaadkaee markaysaga adag ama ishkaalku ku sugan yahay ee aan aada loo fahmayn buu markaysaga inuu waadixiyo labadaa kitaab markaysaga uu ku talagalay marka khaadim baa la yidhahdaa marka waa kitaab sida la ammaanayo markaysaga faa'iido badan weeyaan laakiin waa makhduud oo markaysaga lama daabicin marka waxa weeye labadaa sheekh marka may arjixin waxaana yidhahdeen markaysaga tarjiixa lama ilaaqayo yani faracyaduna waxay ku kala duwanaanayaan yani qaarba gees baa la arjaxaya faracyada haddii la eego qaarba gees ayaa la arjaxaya masaa-isha markaysaga loo misaaliyey fardu kifaayaha marka laga warramayo oo qaarba gees la arjaxayo waxa uu suyuudigu markaysagaa tilmaamayaa salaatuuljanaazaha waxa uu yihi sida asaxi waa inay markaysaaan markaa shuruuca ku tacayunayso sababtuna waxay tahay jeesadka laga jeesta waxa ku sugan oo marka ah xurmadii meydka in meel lagaga dhacay jihaadkoo kale khilaaf kuma sugna inuu gudagalka ku tacayunayo markaasuu markaa haddana istidraakay oo markaasuu wuxuu yidhi haa khilaaf wuxuu ku dhacay suuro suuradaasoo markaysaga ah hadduu markaysagaa soo gaadho warka idankiisa cidda lagu xidhay dagaalka markaysaga qabashada uu qabanayo haddii uu noqosho uu ka noqday idankii markaysaga ay soo gaadho oo sidii markaysaga waalidkii oo kalea markii hore waa fasaxay inuu markaa jihaadka fardu kifaayaha inuu qabtana idanka waalidkay ku xidhanta maadaama idanka waalidka ay ku xidhantaho xadiidkii saxiixaynkana kusoo aroortay fa fiihima fajaahid oo bimacnaa waxa iyaga ajar jihaad ka door oo aan la isaga fasixin inuu markaa jihaadkii iska qabto oo nebiga iska raaco sala allahu calayhi wasalam idankii waalidka inay ku xidhanto haddaynay fasixin inaanu tegayn baa laga qaadanaya jihaadkii fardu kifaayaha inaanu qabanayn waaba u idmay markii hore markii dambena markaysagaa goobtii markuu tegey ama waxa weeye markaysaga waxaan markaa uu la baxay markaa ciidankii ayaa waxaa soo gaadhay markaysaga waalidku inuu idankii ka noqday ma noqonaya mise ma noqonayo haddii la yidhahdo markaysa waxaan markaa waa ku tacayunayaa gudagalka waxay noqonaysaa inaanu noqonayn haddii la yidhahdo kuma tacayunayona waxay noqonaysaa markaysagaa in la yidhaahdo waa markaysaga waa noqonaya marka waxa weeye hadda wuxuu uga jeedaa waa goobtii inaanu xaadirin laakiin markaa jihaadka markaysaga waxaan yani wasiiladii ka horraysay inay ku jiraan laakiin goobtii aynay markaysaga xaadirin ama goobta hadday xaadiraan markaysaga aayaadka ku cad inay waxa weeye markaysaga waxaan markaa cayni ay ku tahay oo ku tacayuntay cidda joogta goobta oo khilaaf waarid ma marka sida sixada badan lihi waa in markaysaga noqosho aynay u bannaanayn noqosho wax la yidhahdo waa inayna u bannaanayn masaa-isha kale waxaa ka mid a ku dhismaya markaysaga cilmiga oo kale ruuxii markaysagaa yacni ku cilmiga isku daya oo naftiisa markaysagaa ka ogaada markaysagaa yacni inuu ehel u yahay oo dakaa iyo fahme iyo markaysaga waxaan markaa xifdi iyo wax u leeyahay oo wax badan cilmiga uu ka tari karaa ay muuqato qayb ka mida cilmigiina xasiliya ma u bannaantay inuu ka tagaa mise waajib waxa ku ah inuu daa'imo laba weji baa ku suganoo qowlka sixada badan li waa ka hore oo in markaysaga ay u bannaantahay tegista uu ka tago waxaana lagu tawjiihiyey buu markaa uu yihi suyuudigu inay mas'alo waliba markaysagaa gaarkeeda markaysagaa u madax bannaanta oo ta kale ka go'anto masaa-isha kale ku dhismaya waxaa ka mid ah salaatuljanaazaha ma bannaan tahay iyadoo la awoodi karayo in la istaago in fadhi lagu tukadaa ma bannaan tahay raaxilada iyo markaysagaa daabadda korkeeda in lagu tukadaa ma bannaan tahay khilaaf baa ku sugan sida asaxee sixada badan le waa manci yacni markaa wey oo inayna bannaanayn wey waxaana lagu kala farqiyey qiyaamku la istaagayaa waxa weeye waa arkaanteeda markaysagaa kii ugu weynaa marka in laga tagaa markaysagaa ma bannaan masale hore uu soo sheegay iyo tan buu leeyahy waa lagu kala farqiyey marka calaa kulli xaal ma bannaana sida markaysagaa sixada badan le waa manci masalada kale waxaa weeye ma bannaan tahay tayamum keliya in salaatuljanaaze iyo salaad farala lagu kulmiyaa labadaba ma bannaantahay mise ma bannaana sida asaxi waa jawaaz marka masaladan iyo masaladaas taana waxaa la yidhaha sida asaxi waa jawaaz oo waxa weeye sidii sunnahoo kalea loola macaamila ila shaaficiyadu waxay yidhahdaan laba faral laguma wada tukan karo salaatuljanaaziya hadday faral tahay faral salaatuljanaaze ah iyo faral kale sidee loogu wada tukaday marka taasoo kale waxaa la arjaxay xaggii markaysagaa inaanu shuruuci ku waajibaynin oo markaa laazim ku noqonayn oo waxaa la arjaxay inay ku bannaan tahay in lagu wada tukadaa salaatuljanaaze iyo markaysagaa faral kale tan kaleoo markaa ku saabsan salaatuljanaasihii fadhi ma lagu tukan karaana waxaa la arjaxay in xaggii faralnimadaa la arjaxay oo inaan lagu tukan karin baa la arjaxay marka sidaas aawadeed waxaa lagu kala farqiyey buu ihi qiyaamku waxa weeye waa mucdamka arkaantii salaatuljanaazaha mucdamka arkaanteedii wey marka in laga taga iyadoo markaa la awoodi karaya ma bannaana taa waxaa ka duwan markaysagaa in la jamciyo iyada iyo iyo kayrkeed tayamum markaysagaa in lagu jamciyo yacni waa ka duwan tahay labada mas'alo markaa isku mid noqon maayo marka midba gees baa la arjaxaya labada daraf alqaacidatu haalisata casharata qaacidada saddex-iyo tobnaad suma shuruucu intaa dabadeed gudagalku albihii tacayana ma ku tacayunay oo markaysagaa ma ku noqday yacni markaa mutacayin mafruud liktifaai kii waxa weeye markaysaga yani si ka yani iktifaaho bimacnaa qaar lagu kaaftoomayo loo faral yeelay am laa mise markaysagaa gudagalka ku mutacayin ku noqon maayo waajib cayniya ku noqon maayo cindanaa fiihi khilaafun mas'alada agtayada khilaaf baa ku sugan rujixa alawalu qowlka hore waxaa la arjaxay fii matlabina kitaabka matlabka yaga la yidhaahdo ee fiqiga shaaficiye u qoran ee la yidhahdo almatlab fii sharxi lwasiit ayaa lagu arjaxay waalbaariziyu baarizi baa arjaxay almuqtafi kaasoo markaa culammadii ka horraysay markaysagaa raacayey ayaa isaguna arjaxay walaakin ishaykhaani ha yeeshee markaysagaa labadii sheekh raafici iyo nawowi lam yurajixa shay-an si itlaaqa markaysagaa shay uma arjixin kamaa fii khaadimin sida markaa kitaabka khaadim la yidhaahdo yani markaa ku sugan oo zarkashi markaa sheikha la yidhahdo ayaa alifay yani zarkashi almansuur fi lqawaacid iyo waxa weeye markaa tashniifu lmasaamica iyo kutub badanoo markaysaga aada u naafica aad iyo aad markaa u mufiida yani shiikhaa leh alminhaaji baa la odhan jiray zarkashi oo minhaajka imaamunawowi korkuu ka qaybsanaa yani waa xafidsanaa markaa minhaajka imaamunawowi yani marka waxa weeye nasarka ah sidiisaasuu uqaybsanaa marka alminhaajiyu baa la odhan jiray culamo badan baa qaybi jirtay qaar ka kutubka waaweyn qaybay ba markiisa waxa markaa jiray qaar ka waaweyn yani markaa qaar qaybay ayaa jiray oo culamada waxaa ka mid aha qaar muhadabka iyo shaamilka iyo qaybsanaa ayaa jiray كما في خادم قد شرح كما قد شرح سيدو مركز يا كشرحي صاحب كيس في خادم خادم وكشرحي كتاب كلا يراد لأنها لا يطلق الترجيح سابتنا وحيث الترجيح لما يطلق فيها مسألة قده هذا لما مر به التصريح تصريح مركز إن صوم مري مركز حل مركا إن ساعتين يدرتين قال السيوطي أن خلاف باكتشرة قال السيوطي السيوطي وحولي بأصله كتاب كان أصل كيسي وحكول الأشباه والنظائر الأتم أدم يسترن كبضنايا كتاب كان كدم يسكت الراء ولك أن تبديل هذا وحكوبا أن تاسين أتكوبة شبيه عامة وحكى عام لما بضن إن أتكوبة شاكوبا بأن تقول سدينا تلاد فرض الاكتفاء فرض كفايه هل نعطيه مصيرنا حكم فرض عين فرض عين حكم كمصيرنا أو نفل بسوح ينسينينا مركي يسغى حكم مركي يسغى السنة أي ينسينينا حكم السنة أي مركا سنين فيه خلاف خلاف باقو السغى والفروع مركي يسغى فرع يدو مختلف الترجيح أرجحات لك الأرجح يا وامل إسوي دارسنتها في حكمها حكم كذا يعني مركا يكوك لدوانتها أما مختلف وامل كلدوانتها في حكمها حكم كذا قديدا الترجيح أرجحات لك الأرجحية حسب ما عرف سيدا مركي يسغى لبرتي مركا الوصعده sida markaa la bartay ama la aqoonsaday marka lagu socdo yani tarjiixu waa mid markaysaga xun markaa uu kala duwan yahy alqaacidatu raabicata cashrata qaacidada markaysaga afariyo tobnaad wazaa'ilu lcaayidu hal huwa kama lama yazul aw lam yacud khulfun sama waalqowlu biاtarjiixi fiiha ikhtalafa id huwa fii furuuciha ma talafa lakinahu juzima bilawali fi ashya kada athani kama canhum qufi wazaa'ilu lcaayidu والزائل مركيسا كي سوري العائد السون قناي هل هو كما لما يزول يعني ميو لم يديهي سيدي مركيسا ميدان ولي سور أو لم يعد مسوح لم يديهي سيدي ميدان سون قن خلف سما فيه خلف خلاف باقسوا خلاف كاسوا سما مركيسا كوريي أي مركيسا أكر نقضي أي كسوا والقول مركا أرادا بالترجيح أرجحات لك الأرجح يلا أرانيا فيها قدهدا اختلف وإكل دواناده وإسخلافي ألف كو ألف الإطلاق مركي سقاوية مركي سقا ألف التصنية مركا معه يعني إطلاق الشعر مركي ساحل مركا ألف كيسي إذ هو سببت وحي تاي مركا إسقو يعني في فروعها ما أتلف ما أتلف اسم موافق في فروعها مركي سقا فروع دي اسم موافق مركا ترجيح لكنه جزم بالأول في أي شيء مركي سقا وحل جزمية مركي سقا كهورة في أشياء shayaal gudahood baa markaysagaa lagu jasmiyey kada thaani kamaa canhum qufi athaani markaysagaa ka labaadna yani kamaa canhum qufi yani ay wajuzima athaani ka labaadna waa la jasmiyey yani markaa fii ashyaa ashyaa kale ayaa lagu jasmiyey kamaa canhum qufi sidaa markaa la raacay kadaa madkuurka lasoo sheegay xaala la mid waxaa kaloo bannaan inaad iska ibtidaysato aad tidhahdo athaani ka labaad yani waxa weeye kadaa madkuurka lasoo sheegay la mid ahaatay كما عنهم قفي ساسا ولب في عن إن لي هذا مركي سجى كذانا خبر وحيوتاي مركي سجى حنا الثاني الثاني نواب مبتدا أول يحل لي هذا كلبعض نصاص وكلوا هذا ويسجى مركي سجى صور بالو أرجحي سيدا مركي سجى حن مركا علماء مركي سجى لقصه النقلية الراعي هل كان مسألة من جو الرمايا وحي تهاي شيء مركي سجى سولية هذا مركا صون نقضي موح لحكم يا سيدي شيئا سولين وباقي أو سيدي سيوتشو جم يلحكم يا مسوح لحكم يا سيدي شيء مركي سجى حن مركا ee aan soo noqonaynin labada iyamu la xukum yahay mas'alada noocaasa ayuu halkana markaysa waxaan marka uu kaga warramayaa oo markaa inoogu sheegay masaladanna waxay ka mid tahay masalada marka masaa-isha markaysa waxaa tarjiixu wuu iskhilaafsan yaho qaarba gees la arjaxa ayuu ka mid ah marka qaarba mar waxa weeye suurada horea la arjaxaa marna suurada dambea la arjaxa suyuudigu markaysagaa suwar badan buu taxayaayo markuu masaladaa ka warramayo waa alashbaah wanadaa'ir kusoo naqlinaya wuxuu yihi markaysagaa duquulka ka hor hadduu furo isagoo gabadhii markaysaga aan u gelin ayuu markaysagaa furay mulkigiisina uu ka suulay markaysagaa sadaaqi gabadhii uu markuu mehersadayba markaysaga waxaan markaa sadaaqi iyo meherkii gacantuu ka geliyey waa siiyey waa u dhameeyey mulkigiisibaa ka suulay markaa sadaaqi dabeedna markaa sadaaqi isagii uu mar labaad ku soo noqdayoo uu markaa ama hibo ama si kale ayuu usoo galay yacni waxa uu ku tacalluqayaa markaysa waxaan markaa yacni caynta ayuu markaa ku tacalluqaya waxaanay noqonaysaa waxa weeye inuu markaa la mid yahay sidii waxa weeye midaan markaa suulin inuu markaa la mid yahay sidii midaan suulin inuu markaa la mid yahay oo kale ayuu noqonaya waazaa'il lcaa'idu hal huwa kaladii lam yazul aw kaladii lam yacud bukuuri marka ka hore waxaa la arjaxayaa furuuc waxaa ka mida markaysagaa suuradaas sidaas in la eg qof dumar ayaa la furay oo alaaq rajciya ayaa la furay alaaq rajciya ayaa la furay xaqeedii waa soo noqday markaysa waxa markaa xidaanada ay ku lahayd sida markaysa waxa markaa asaxee sixada badan yacni waxa weeye xaqeedii waa soo noqonaya oo xaqii markaysaga waxa markaa waa yeelanaysa xaqulxidaan shaygii la rahmay ayaa markaysaga khal buu ahaayo dabeedna markaysaga waxa uu noqday khamri buu noqday markii la qabdooday dabadeed oo murtahinkii markaysaga waxaan uu qabsaday dabadeed ayuu khamri noqday dabeedna waa ka suula oo haddana wuxuu ku noqday khal buu ku noqday khal ayuu ku noqday oo wuxuu noqonayaa markaysaga shaygu waa baatil oo markaysa waxaan markaa waa khamri baa la odhanayaayo waa ka kaco rahan wax gelaya ma aha mise waxa weeye rahankii waa soo noqonaya sababtu waxa weeye rahankii waa soo noqonaya rahankii waa soo noqonaya sida sixada badan markaa suwar noocaasa ayaa markaa lagu arjixay qof baa waxaa ka tagtay salaad baa safar kaga tagtay safar gudihii dabeedna iqaamu markaysagaa sameeyey dabeedna haddana waa safray salaadii buu markaysa waxaan dabeed markaa ka tagtay ayuu markaa waxa weeye doonay inuu la yimaado ma qasri buu la imanayaa mise waxa weeye wuxuu la imanayaa tamaam salaad dhamaystira sida asaxi waxa weeye waa inuu qasri la imanayo inuu qasri la imanayo weeye oo wuxuu ka dhigan yahay markaysagaa safarkii intuu suulaybu haddana soo noqday markaa kelladii lam yazul buu markaysaga ka dhigan yahay saasaa la arjaxaya qofka markaysaga waxaa ka tegey manaaficdiisii wax ka mid a sida markaysaga xo indhihiisa arageedii baa ka tegey maqalkiisii baa ka tegey dhadhankii baa ka tegey yacni waxa weeye dabeedna markuu ka tegey dabadeed ba markaa waxay soo noqdeen bacda zaman yacni qisaastii iyo damaankii ma dhacaya mise qisaastii iyo damaankii waa sugnaanaya sida sixada badan le waxa weeye waa inuu markaysa wax markaa dhacayo oo waxa weeye wuxuu ka dhigan yahay kaladii lam yazul kaladii lam yazul ayuu markaa ka dhigay suurada koowaad oo uu yidhi markaysaga cayntuu ku tacalluqaa markaa sadaaquna wuxuu uga jeedaa bimacnaa wuxuu ka dhigan yahay sadaaqaasi inaanu gacantaadii ka suulin sadaaqii markaysaga waxaa qofkii dumara waa siisa dabeedna sadaaqii baa mar labaad kugu soo laabtay gacantaaduu soo galay iyo mulkigaas dariiqa ukhraa buu kusoo galay ma wuxuu ka dhigan yahay kaladii lam yazul oo siduu gacantaada inuu ugu jiray aanu uga bixin oo kale miyuu ka dhigan yahay a mar haddii markaa meeshii dalaaq yimi ma sidaasuu ka dhigan yahay mise kama dhigne waxa uu ka dhigan yahay waxa weeye sidii mid aan soo noqonayn buu markaysaga ka dhigan yahay wuxuu ka dhigan yahay sidii mid markaysa waxa markaa aan suulin oo kale u ka dhigan yahay markaa gacantiisu inuu sidii baaqi ugu ahayd ayay noqonaysaae cayntuu ku tacalluqayaae kan weeye shaygii markaysa waxa markaa waxa weye sadaaqa ahaa a kan weeyaan ee haddaanad mar dukuul samaynin kala badho nisfigii si nisfigii yani markaasi marka waxa weye ka labaadna suwar baa lagu arjaxay suwarka lagu arjaxayo waxaa ka mid a shaygii waxa weeye marka waxa weeye la bixiyey hadduu suulo oo uu ka suulo waxa weeye mulkigii farac uu ka suulay bimacnaa waalid iyo waxa weeye yani marka waxa weye faracii asalkii oo waalidka ah iyo faraca oo markaysaga awlaadii ah ayaa wax isi siiyey markuu wax isi siiyeen waalidka waxa u banaanaa markuu wax siiyo markaysaga awlaadiisa inuu ku noqdaa waa u banaanay oo isaga waa laga istisnooda maadaama isagu inuu ku noqdaa ayuu banaanay shaygii la bixiyey ee weladka uu waalidku siiyey hadduu mulkigiisii ka suulay oo uu sii bixiyey oo cid kale usii intiqaalay ama uu sii iibiyey ama weladkiiba sii bixiyey oo uu haddana mar labaad u soo noqday oo dariiqo kale ugu soo noqday oo shaygiibu markaysaa markaa waxa weeye waa bixiyey dabeedna gacmo kalaabuu galgalay dabeedna haddana dib buu u iibsaday ama waaba loo soo hadiyeeyey ama dib baa loogu hibeeyey oo loo siiyey yacni ta noocaasi markaysaga maxay noqonaysa yacni dib buu u iibsaday markii mulkigiise uu ka suulay oo haddana dib ugu soo noqday wax noqosho la yidhahda asalkii umay sugnaan bimacnaa waalidkii inuu ku noqdaa uma banaana waxa inay ka dhigan tahay suuradaasi kaladii lam yacud bay ka dhigan tahay kaladii lam yacud markaa sida asaxahi waa in markaa noqosho aynay u banaanayn qaadibaa waa shay ama qaadinimadii inuu ehel u yahay buu ka baxay dabeedna waa miyirsaday ma iska fadhiisanayaa qadaagii oo kursigii ma iska fadhiisanayaa oo sidii uu qaadi markii hore u ahaa iminkana ma u yahay oo sidii ma ku baaqi yahay oo kaladii lam yazul ma la mid yahay mise kaladii lam yacud buu ka dhigan yahayo siduu markaysaga waxa masluubul ahliye u noqday oo inuu qaadinimo ehel u yahay meesha uga baxday inuu sidii uga suulay yani uga baxsan yahay oo kalaa laga qaadanaya sida asaxi waxa weeye kaladii lam yacud inay suuraddaasi la mid tahay oo waxa weeye markaysaga waxaan yani inuu wax iska xukumaa inay u bannaan ruux ilka dhacsaday ayaa ilkihii laga riday horena waa uu ilka dhacsado ilkihiisii marka isaga asalka ahaa weeye kuwii caana dhanka ahaa ma aha marka waxa weeye ilkihii ka dhacay ee laga riday ee markaa yani intay hore uga dhaceen usoo baxay ee haddana laga riday haddii markaysa waxaan markaa ay mar dambe haddana usoo baxaan mar labaad haddii markii laga riday dabadeed bay haddana mar labaad u soo baxeen ama carabkaaba qof la jaray markaasaaba carabkii usoo baxay tol carabku ma baxaa markaasaa carabkii markaysagaa qofkii usoo baxay yacni waxa weeye xaalka noocaas ah yacni qisaastii iyo damaankii ma ka imanayaan mise ka iman maayaan waxa weli markaysagaa qisaasta iyo damaanku markaysagaa ka dhici maayaan sida sixada badan qisaasta iyo damaanku ka dhici maayaan sida yani markaa sixada badan marka wuxuu ka dhiganyay kaladii lam yacud ayuu ka dhiganyay qisaastii iyo damaankii waa sugnaanay marka adigu calaa kulli xaal masaa'il badan buu sidaas iyadaa markiisaa markaa u sarjinayaa hadda ashbaha markiisaga xoo raajac waxa uu yidhi wazaa'ilu markaysagaa kii zulay alcaayidu soo noqday hal huwa kamaa miyuu la mid yahay sidii kii lamaa yazul ay lam yazul aan suulin aw lam yacud ama kii aan soo noqonin miyuu la mid yahay labada suuro kee buu la mid yahay khulfun sama ay fiihi khulfun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo sama markaysagaa kor noqday waalqawlu odhaahda la odhanaya bitarjiix arjaxaadda la kala arjaxayaa fiiha gudaheeda markaa furuucdaas markaa ikhtalafa waa kala duwanaaday alifku waa alifu ilaaqi shicri id huwa sababtu waxay tahay marka isagu fii furuuciha ma talafa maa talafa isma waafiqin tarjiixu fii furuuciha faracyada markaa masaladan iskuma waafiqin qaacidadan markaa faracyadeeda laakina waa yeeshee markaysaga waxaan markaa juzima waa la bilawali waxaa la jazmiyey markaysagaa bil awali ka hore ayaa la jazmiyey inuu la mid yahay lam yazul kaladii lam yazul inuu la mid yahay fii ashyaa shayaal gudahood baa lagu jazmiyey athaani markaysagaa ka labaadna yacni marka oo lam yacud ahayna kadaa madkuurka lasoo sheegu la mid ahaaday oo waxa weye isagana suwar baa lagu arjaxay kamaa qufiya sida markaysagaa la raacay canhum xaal ay tahay manquulan canhum mid yaga laga soo naqliyey ay tahay القاعدة الخامسة عشرة ثم هل العبرة بالحال قولي أو بالمآل فيه خلف منجلي ومسلك الترجيح أيضا مختلف وعبروا عنها بغير ما وصف كقولهم ما قارب الشيء فهل نعطيه حكمه خلاف اتصل وما على الزوال أشرف فهل نعطيه حكم زائل خلف حصل وقولهم هل الذي توقع يجعل في الحكم كما قد وقع والجزم جاء باعتبار الحال في صور كذاك بالمآل مهمة بهذه تلتحق قاعدة أخرى كما قد حققوا وهي تنزيل اكتساب المال منزلة الحاضر أي في الحال والقول بالترجيح أيضا مختلف إذ هو في الفروع غير مؤتلف فائدة أعم من ذي القاعدة قاعدة أخرى لديهم واردة ما قارب الشيء يعطى حكمه أو لا خلاف قد عرفت رسمه قال الناظم رحمه الله القاعدة الخامسة عشرة قاعدة ذا شنية تبنات هل العبرة بالحال أو بالمآل ثم هل العبرة انت أدب العبرة أما تحقلنتم ميتا بالحال يعني وحا مركا شوغو حال كاس كسوغا ميالا تحقلنا يقول يعني سلاس له وجملة معترضة عاي كدغنت إن لا يقول آه ثم هل العبرة بالحال أو بالمآل mise waxa weeye marka marka dambe caaqibadu siday noqon doonto siday marka dambe ku dambayn doonto ee u noqon doonto min alawl baa laga keenay awlkuna waa rujuuc yani aala yaulu awlan waa ka ta'wiilyan laga keenay weeyaan marka ma'aal yani caaqibada dambe siday noqon doonto miyaa tixgelinta ah mise markaa waxa jooga ayaa tixgelinta leh fiihi khulfun yani jawaabta su-aashaas khulfun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo munjali markaa daahiraya ama muuqanaya ومسلك الترجيح طريق مركة أرجحات أيضا لقلنا قي مختلف وكل الدوية وعبروا عنها بغير ما وصف وحي كعبرين وكشيغين يعني عبارة مركة إساقا عبارة أنا هي يعني تالا صور شيغي ماذا أنا هينا والو عبري والو تلمام كقولهم سيد هذا الكودة أي جهدين وي ما قارب الشيء فهل نعطيه حكمه وحى الشيء كل واده ميين سينينا حكم كيسو كلا خلاف اتصل ay fiihi khilaafun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo itasala markaysa waxaan markaa xidhiidhay ayaa markaa ku sugan waa iska tamaamulbeyt itasala wamaa cala zawaali ashrafa wamaa ashrafa wixii markaysa waxaan markaa qarka u gaadha cala zawaali markaa suulitaan uu suulaya wixii qarka u saaran fahal nuctiihi miyaynu siinaynaa xukma zaa'ilin sidii wax suulay xukumkiisoo kale miyaynu siinaynaa khulfun xasal ay fiihi khulfun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo xasala xasilay ayaa ku sugan wa qowluhum hadalkooda markay isagaa ay yidhaahdeen oo kale weeye waxyaalaha kale ay ka cabireen hal iladii tuuqica miyuu ahaaday ka markaysa waxaan markaa la filayaa inuu dhaco yujcalu mid laga yeelayo kamaa qad waqaca sidii markaysagaa mid dhacay oo kale mid laga yeelayo miyuu yahay fi lxukmi xagga markaysaga waxaan markaa xukumka waljasmu goynta la goynayaa jaa'a waa yimi biictibaari alxaali xaaladda markaa sugan ee joogtaa tixgelinta la tixgelinayo fii suwarin suurooyin gudahood buu sidaas ugu yimi kadaaka bilma'aali sidaas oo kale markaysa waxaan markaa waa yimi yani markaa jasminta la jasminayaa biictibaari alma'aali yani markaa waxa weeye marka dambe siduu noqon doono iyadoo la tixgelinayana iyadana suurooyin buu ku yimi kadaaka madkuurka lasoo sheegay xaalay la mid tahay muhimmatun ay haadihi muhimmatun tani muhim weeye taltaxiqu qaacidatun ukhraa bi haadihi waa la xidhiidhaa markaa qaacido kale ayaa tan la xidhiidha kamaa qad xaqaquu siday markaysagaa taxqiijiyeen wahiya tanziilu iktisaabi almaali mansilata alxaadiri ay fi lxaali qaacidada markaa shan iyo tobnaad waxa uu inoo tilmaamayaa waxa weeye markaa ma waxa tixgelinta leh yacni xaalka iyo markaa waxa jooga mise waxa tixgelinta leh markaysagaa ma'aalka dambe waxa uu noqon doono labada iyomaa la tixgelinaya yacni qaacidadaasi waxay ka mid tahay qawaacidda markaysagaa la isku khilaafsan yahay ee suwarka qaarba gees la arjaxo ayay markaa ka mid tahay maxaanay ku kala duwan tahay xagga furuucda ayaa tarjiixu markaysagaa ku kala duwan yahay xagga markaysagaa furuucda ayaa tarjiixu ku kala duwan yahay oo qaarba gees baa markaysagaa la arjaxaya qaarba gees ayaa markaysa waxaan markaa la arjaxaya cibaaraat markaysagaa qaacidada la micno ah oo markaa uu iyadana inoo tilmaamay waa jiraa oo markaysa waxaan markaa almutawaqac hal yujcalu kalwaaqic yacni waxa mutawaqace la filayo inuu dhaco miyaa laga yeelayaa markaysagaa sidii wax waaqic oo dhacay miyaa laga yeelaya ama shayga markaysagaa waxa ku dhowaaday miyaa xukumkiisa la siinaya ama wixii markaa inuu suulo ku sigtay miyaa laga dhigayaa sidii wax suulayba miyaa laga dhigayaa mise lagama dhigayo masalada noocaasa waxaa ku sugan yacni marka waxa weeye khilaaf baa ku sugan marka waxa weeye masaa-isha qaarba gees baa markiisa waxaan markaa la arjaxaa masaa-ishana waa ku kala duwan tahay masaa-ishana waa ku kala duwan tahay tusaalayaal badan baa markaysagaa laga tusaaleeyaa tusaalayaasha markaysagaa laga tusaalaynayo waxaa ka mid a nin baa waxa uu ku dhaartay markaa inuu yacni kimista inuu cuno berri ayuu ku dhaartay dabeedna markaa kimistii uu ku dhaartay ama roodhihii uu ku dhaartay inuu berri cuno ayuu ka horba baabi'iyey intaan berri baa la gaadhin ma markan waxa weeyaan uu baabi'iyey ayuu aasim yahay mise waxa weeye ismigu wuxuu markaa imanayaa oo uu ku dambaabayo roodhidii markaa uu ku dhaartay markaa inuu cuno berri cunitaanka aanu cunin ma marka berriyi timaadday uu cuni waayo ila maba joogto roodhidiiyo baabi'iye waaba markaysa waxaan waa itlaafiyo roodhi la cunaaba meeshii ma taallo ama kimis la cunaabe tuu ku dhaartay maba jirto kii waa baabi'iyey ma berri markay timaadday uu cuni waayo ayuu markaa dambaabaya mise isla markaa uu itlaafiyey ayuu dambaabaya yacni laba weji baa markaysagaa ku sugan labada wejina waxaa sixo badan buu markaysagaa ashbaahu odhanayaa ka dambe oo waxa weeye dembigiisu waxa uu noqonayaa berri markaysagaa inuu dembaabayo oanu markaas markaa dembaabayo marka waxaa la arjaxay yacni markaa ta dambe ayaa markaysaga waxaa la arjaxay oo ma'aalka in markaa la tixgelinayo maradiisu hadday tahay markaysagaa mid ay cawradu ka muuqanayso wakhtiga rukuucda waktiga uu taagan yahayna markaysagaa aynay ka muuqanaynin salaadiisu ma u guntamaysaayoo ma u xidhmaysaa oo marka hore ma intay guntanto u xidhanto ayaa marka waxa weeye rukuucda uu jooge ee cawradiisii ay muuqato markaasay waxa weeye ka buraysaa miyaa mise marka horeba waynay guntamaynin salaadiisu yacni waxa weeye ninkana markaysagaa qof awoodi karaya inuu markaa is asturo cawradiisa qariyo oo dharu ku asturo heli karaya wey marka waxa weeye maradaasi marka uu rukuuco ama sujuudo ayay markaysagaa cawradiisu muuqanaysa marka ma waxa weeye ma waxa uu markaa salaadiisu marka horeba guntami mayso cibrada maxaalka markaa leh mise waxa weye cibrada ma'aalkaa lehoo marka hore waa u guntamaysaayoo salaaddu waa u xidhmaysaa marka cawradiisu muuqato ee uu iska daayey sidaa u daayo ayay markaysaga waxaa ka buraysa yacni waxaa ku sugan markaysagaa laba weji yacni marka ayaa ku sugan laba weji ayaa markaysagaa ku sugan waxaana sixo badan buu odhanaya markaysagaa ashbaahu ka hore inay cibradu markaysagaa ma'aalka tahay sidaasaa markaysa waxaan markaa raajaxnimo badan suuradaas oo waa u guntamaysaa markay u guntantana markaysa waxaan markaa rukuucda ayay kaga buraysaa marka cawradiisii muuqato marka adigu suwar noocaas oo kale ayaa loo misaaliyaa suurooyin badan baa markaysa waxaan markaa alashbaah wanadaa'ir yacni marka uu tilmaamaya yacni haddii la eego kale masalan yacni zakada markaa la hormarinayo kale ma waxaa la tixgelinayaa yacni marka xawlku soo wareego maalku wuxuu markaysa waxaan sida markaa heerka uu gaadhayo miyaa tixgelinta leh mise markan la dedejinayo markaysaga ayaa tixgelinta leh ayaa tixgelinta leh suwarka markaysa waxaan markaa qaacidadan markaysaga ku imanaysa ayay markaysaga ka mid tahay marka adigu calaa kulli xaal suurooyin badan ayaa baabkan yani markaysa waxaan markaa ku imanaya inanbuu wuxuu siiyey ruux ka xoroobaya ayuu siiyey waana mucsir waana mucsir weliga waxa waajib ku ah inuu aqbalo waayo markaysa waxaan markaa nafaqadiisu markaa ku waajibi mayso marka hadii yani hibadan aqbalaadda uu aqbalaya waxay noqonaysaa markaysaa khayrun inuu taxsiilinayo ayuu noqonayaa oo waa markaysa waxaan markaa yani cidqi aan wax darara ama wax dhibaatay markaysaga uga imanay lamana eegayo markaysa waxaan markaa haddii markaysa waxaan ay suuragal tahay inuu waladkani markaysaga uu yeesho xoolo oo dee markaysaga nafaqa ay uga timaado iyo waxyaalaha noocaasa markaa la eegi maayo ee xaalkan baa la eegaya inuu markaysaga mucsir yahay ayaa la eegaya oo aan nafaqa kaga waajibay marka taxsiil khayrun buu u noqonaya markaysaga aan wax darara markaysaga aanu ku qabin cibraduna waxay noqonaysaa biictibaari alxaal laa biictibaari alma'aal ayuu noqonaya baynamaa markaysa waxaan markaa haddii waxa weeye uu sabigu markaysaga uu yahay mid waxa weeye xoolo leh inuu markaa yani kaa u aqbalo yani marka waxa weeye markaysagaa saxiix noqon mayso waayo markaysa xande darar bay ku keensanaysa walaa taqrabu maal yatiim ila bilatii yaxsan baana leeyi biictibaari lma'aal waxyaalaha la jasmiyeyna waxaa ka mida masalan hadduu markaa iibiyo oo kale yani markaa dameer yar oo kale ayuu markaa iibiyey yani dameerka yar markaysagaa iibka la iibiyaa waa jaa-is walow marka ayaan laguba intifaacin laakiin waxaa mutawaqaca markaysagaa ma'aalka in lagu intifaaci doono dameerkan yar markaysaga in hadda lagu intifaaco ama la fuulo ama markaysa waxaan markaa la rarto markaysaga ma suuragal ah laakiin biictibaari lma'aal iyadoo laga eegayo ayaa markaysaga baycu markaa u banaanyay biictibaari lma'aal waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha marka ay sheegeen yacni tayamumka ama gegebuhu ma u bannaan yahay ka markaa biyo markaa haysta biyahaasna uu u baahan yahay inuu cabbo yacni hadhow inuu cabaa buu u baahan yahay iminka inuu cabbo uma baahna laakiin mar dambe ayuu u baahanayaa inuu markaa cabbo oo markaa biyo la-aan baa marka isaga haysa marka wuxuu ka baqayaa hadduu biyahan markaa hadda iskaga weysaysto inuu hadhow markaisaga biyo la-aan markaa dee uu haraad iyo markaisaga wax la mid a inay dhibaata ka soo gaadho sidaasuu markaa ka baqaya sidaas ayuu markaisaga markaa ka baqaya waxa weeye inuu ka gegebaystaa waa u bannaan tahay biictibaari lma'aal isagoo markaisaga ma'aalka tixgelinaya inuu gegebaystaa u bannaan oo biyahaasna markaa iska haysto markaisaga cabitaan u haysto qul waxaad tidhahdaa suma hal ilcibratu intaa dabeed miyay tixgelintu tahay bilxaali marka waxa joogaa aw bilma'aali mise markaysaga waxa markaa soo socda iman doona ee caaqibada iyo marka dambe umuuruhu noqon doonaan labada iyomaa la tixgelinaya fiihi khulfun khilaaf baa ku sugan khilaafkaas oo munjari daahiray wa maslaku tarjiixi ariiqa kala arjaxaadu aydan lagu noqonayo mukhtalif waa kala duwan yahay wa cabbaruu canha waxay ka cabireen oo ku sheegeen bigayri maa wusif waxaa la sheegay waxaan ahayna waa ka cabireen ka qawlihim sida hadalkooda ay yidhaahdeen oo kale weeye maa qaaraba shay-a wixii shayga ku dhowaada fahal nuctiihi miyaynuu siinaynaa xukmahu xukumkiisa miyaynuu siinaynaa khilaafun markaysaga ay fiihi khilaafun baa ku sugan khilaafkaasoo itasala xidhiidhan wamaa cala azawaali ashrafa wamaa ashrafa wixii markaysagaa ku sigta ee qarka u saaran cala zawaali suulitaan uu suulayo wixii qarka u saaran fahal nuctiihi miyaynuu siinaynaa xukma zaa'ilin sidii wax suulay xukumkiisa khulfun xasal ay fiihi khulfun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo xasala xasilay wa qawluhum yacni hadalkoodii oo kale weeye ay wadalika qawluhum ama wa qawlihim la yidhaahdo oo markaysagaa qawlintaa hore lagu cadfo wa qawlihim ay wadalika ka qawlihim ama wa qawluhum ay wadalika qawluhum waa hadalkoodii ay yidhaahdeen waxyaalaha kale ay ka cabireen hal iladii tuwuqica miyuu ahaaday ka markaysaga waxaa la filayaa inuu dhaco yujcalu mid laga yeelayo kamaa qad waqaca sidii markaysagaa mid dhacay oo kale fi lxukmi xukumka gudihiisa waljasmu goynta la goynayaa jaa-a waa yimi biictibaari alxaali yacni xaalka in la tixgelinayo yani markaa jasminta la jasminaya waa ku timi fii suwarin bay ku timi kadaka bilma'aali saasoo kale tixgelinta la tixgelinayaana ma'aalka markaysaga waa ku timi kadaka madkuurka lasoo sheegay xaalay la mid tahay muhimatun ay haadihi muhimatun tani markaysagaa muhim weeyi bi haadihi taltaxiqu qaacidatun ukhraa taltaxiqu waa haleeshaa qaacidatun ukhraa qaacido kale ayaa haleesha bi haadihi tanbay haleeshaa kamaa qad xaqaquu siday culammadu taxqiijiyeen marka lagu socdo wadalika kamaa qad xaqaqu wa hiya tanziilu iktisaabi lmaali wa hiya markaysagaa qaacidadaas kale waxay tahay tanziilu iktisaabi lmaali maalka markaa kasbadka la kasbanayo in la dejiyo mansilata alxaadiri sidii markaysagaa kii xaadirka ahaa ee joogay yacni maqaamkiisoo kale in la dejiyo ay fi lxaali yacni isla markan yacni xaalka waxa jooga oo maal markaa joogo oo la hayo xaaladaada in maqaamkiisoo kale la dejiyo wey waalqawlu markaysagaa odhaahda la odhanayo bitarjiix arjaxaadda la odhanaya aydan markaa lagu noqoye mukhtalif waa kala duwan tahay id huwa fi lfuruuci hayru mu'talif sababtuna waxay tahay faracyada inaanu iska waafaqsanayn marka kala arjaxaya faa'idatun ayaadii tani faa'idatun faa'ido weeye acamu min dilqaacidati qaacidatun ukhraa acamu waa ka camsan tahay qaacidatun ukhraa qaacido kale min dilqaacidati qaacidadan bay ka camsan tahay ladayhim agteeda waaridatun markaysagaa qaacidadaas soo aroortay ama la yidhahdo qaacidatun ukhraa qaacido kale oo ladayhim waarida yacni culammada agtooda soo aroortay hee acamu min dilqaacidati qaacidadan waa ka caamsan tahay maa qaaraba shaya qaacidadaasi waxay tahay hiya iyadu maa qaaraba shaya wixii shayga ku dhowaada yuctaa waxaa la siinayaa xukmahu baa la siinayaa aw laa ama xukumkiisa lama siinayo khilaafun ay fiihi khilaafun khilaaf baa ku sugnaaday khilaafkaasoo qada carabta aada garatay rasmahu markaysagaa qoraalkiisa aada garatay buu ku yidhi ama dhigaalkiisa aada garatay halkana wuxuu inoo tilmaamayaa maalka kasbadka la kasbado in markaa la dejinayo sidii mal xaadira oo kale oo ruuxa markaysagaa awoodda u leh inuu kasbado waxaa laga soo qaadayaa sidii markaysagaa ruux xoola haysta ayaa laga soo qaadaya ayaa laga soo qaadaya taana markaysaa waxaan markaa suwar ayay markaysa waxaan markaa yacni ka imanaya suwarka ka imanaya waxa weeye mukaatabka oo kale hadduu marka uu yahay ruux wax kasban kara zakada ma la siin kara laba weji baa ku sugan oo markaysaga weji odhanaya lama siin karo waayo markaysaga nin xoola haysta ayuu hadduu farsamo yaqaano wax kasban karo uu ka dhigan yahay sidaas aawadeed zake in la siiyaa ma banaana iyo wejiga labaad oo ah markaysaga waa la siinayaa waayo markaysaga ruuxani waa qaarim oo markaysagaa dayn baa lagu leeyahay maadaama dayn lagu leeyahay waa la siin karaa waxaana asaxa buu markaysaga alashbaah wanadaa'ir odhanayaa in la siin karo ayaa marka asaxa buu odhanayaa labada qowl haddii markaa la xajiriyo oo markaysaga yacni kicisu kacay darteed loo xajiriyo oo tasarufka laga xidho waa markaysa waxaan markaa la yacni masruufayaa oo maalka ayaa markaa laga masruufayaa ruuxii markaysagaa nafaqadiisu ay ku waajibtay ilaa markaysagaa maalka la qaybinayo maalkii marka waxa weeye uu haystayba waxaa ka fara badatay duyuuntii lagu lahaabaa ka fara badatay marka muflis buu iska noqday waa hani faqiiray weeye daalacba baa loo raaco mar qurug kacay tasarufkii waa laga xidho xaakimka ka xidhaya qaadiga tasarufkii marka laga xidho ilaa maalka inta laga qaybinayo waxa markaysa waxaan waa laga nafaqaynaya dadkii nafaqadiisu ku waajibtay sida xaaskiisi iyo carruurtiisi iyo kuwa noocaas ah waa laga nafaqaynaya mooyaane markaysaga inuu yahay ruuxaas yacni markaa iflaaska darteed ama kicista uu kacay darteed tasarufka looga xidhay inuu kasuub yahay oo mid wax kasban kara oo wax soo xasilin kara inuu yahay mooyaane hadduu wax kasban karo waxba lagama nafaqaynayo waxaa la odhanayaa waar markaa dadkan markaa nafaqadooda kugu waajibtay adigu deber baa la odhanaya oo aday ku saaran tahay ayaa la odhanaya maalkana markaysaga waxaa loo hayaa tasarufka looga xidhay dadkii markaysagaa daynta markaysagaa ku lahaa haddii maalkii la qaybiyo suuro kale oo loo qaybiyo dadkii quramada ahaa waxna ay ku hadhaan una yahay mid wax kasban kara kuma waajibayo kasbigu ku waajibi maayo oo daynkii markaysagaa si uu isaga bixiyo kasabku waajib kuma aha sheekh markaysagaa faraawi la yidhaahdaana wuxuu yidhi mooyaane markaysagaa daynku inuu ku waajibay mooyaane oo uu markaysagaa sabab markaa yacni cisyaan ah uu daynku ugu waajibay sidaas inay tahay mooyaane haddii kale lagu waajibin maayo kasbi laakiin hadday tahay markaysagaa sabab markaysaga waxa macsiya hadduu daynku ugu waajibay sida xoolo nin kale inuu iska baabi'iyo xadgudub ku baabi'iyo taasu waxaa ku waajiba inuu markaysagaa kasbado si uu markaysagaa daynka isaga bixiyo waayo towbadii markaysagaa waajib bay ku tahay shuruuddeedana waxaa ka mid a xaqii markaysagaa lagu lahaa inuu markaysagaa iska celiyo ayaa markaysagaa waajib ku ah markaa suurada noocaasa waa laga soo reebay oo in sabab macsiya uu daynkii uu ku galay suurada noocaas oo kalea waa laga soo reebay laakiin haddii kale markaysagaa lagu waajibin maayo waa haddii markaysagaa maalkiisi markaysagaa uu haystay yacni loo wasacay oo la siiyey dadkii markaysagaa daynta ku lahaa dabeedna daalac lagu yeeshay waxay noqonaysaa un markaysagaa waa ka sugun bay markaa noqonaysa ee waa ilaaba ilaa markaysa waxaa markaa shaqa kugu waajiba yacni markaa la odhan maayo ruuxa marka asal iyo farac markaysagaa labadaba leh oo wax maalana aan haysan ma ku waajibaysaa markaysagaa kasbadka uu wax kasbadaa si uu markaysa waxaa marka asalkaa iyo faracaas markaysagaa uu yacni u nafaqeeyo waajib ma ku noqonaysa mise ku waajib noqon mayso laba weji baa ku sugan waajib ku noqon mayso in la yidhaahdo sida markaysagaa daynka inuu iska gudaa yacni markaa inuu u kasbadaa aynay waajib ugu ahayn iyo qowlka labaad oo ah in la yidhaahdo markaysagaa maya waa ku waajibaysaa waa ku waajibaysaa qowlkaa dambaana sixo badan oo inuu markaysagaa ku waajibays yani maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun waxa markaysagaa waajib aanu dhammaystirmayn in isaga lala yimaado mooye si kale aan waajibkii loo loo gudan karayn oo loola iman karaynin waajibkii uu ku xidhan yahay isaga in isaga lala yimaado ayaaba noqonaysaa waajib ayaaba noqonaysa waxaa kaloo ka mida waxa weeye ruuxa markaysagaa la nafaqaynayo ama asala ama ama faraci hadduu yahay markaysagaa mid iktisaab awoodi karaaya yani ma lagu kelifaya iktisaabka ma lagu kelifaya asalka iyo faracaas markaysagaa kasabka awoodi karaya ma lagu kelifaya inuu wax kasbado oo nafaqadiisuna midayna waajibayn miya mise markaysagaa laguma kelifayo in nafaqadiisaa waajibaysa yacni ruux waxhaysta ayaaba markaysaa markaa nafaqadiisii yani ay saaran tahay xaaladda inay waxhaysan oo waxa weeye markaysaa waxaan asalkii oo kale weladkeedii ama ilmahoodii ayaa waxhaysta oo xoolo leh iyagii laakiin waxay awoodi karaan inay wax kasbadaan kasabkaasi ma ku waajibaya mise ku waajibi maayo aqwaal baa markaa ku sugan sida asaxee sixada badan le asalka laguma kelifayo sababtuna waxay tahay xurmada markaysagaa waalidnimada ayaa weyn laakiin faraca waa lagu kelifayaa yacni waalidka laguma kelifayo lama odhanayo waalido waad shaqaysan kartaa ee markaysaga haddaad mar shaqaysan karto oo aada farsamo taqaano inaad shaqaysataana ay suuroobi karto inay markaa wax aniga aadi dul fadhido oo markaysaga anigu aan ku masruufo dee meesha kuma jirtay oradoo shaqayso markaysagaa lagu odhan maayo ee waxa weeye waxaa ku jira xoogaa cuquuqa baa soo gelaya oo labadii waalida in loo samafalo oo siba siday ka fiican tahay loo yeelo ayaa la waajibiyey mar haddii taa iyadaa la waajibiyey asalka lagu kelifi maayo la odhan maayo yacni waxa weeye oradoo shaqayso markaysagaa la odhan maayo laakiin faraca waa lagu kelifaya hadduu wax kasban karo awlaadda waa lagu kelifayaayo kasab hadday awoodi karaan waa la odhanayaa orda shaqaysta orda shaqaysta iyaga markaysaga markaa waa la odhan karaa nafaqadooduna waa dhacaysa qawlka kale waa in la yidhahdo markaysaga waxawaye maya waa lagu kelifayaa labadoodaba laakiin sida sixada badani waa sida hore waa in la kala qaado waalidka iyo faraca oo la yidhahdo waalidka lagu kelifi maayo xurmadooda weyn darteed ilaa saddex qawl baa ku sugan qawlka kalena waxay tahay labada midnaba lagu kelifi maayo nafaqadooduna waa waajibaysaa laakiin calaa kulli xaal markaysaga waa laga raajaxsan yahay qawlka noocaasa qawlkaasna waxay ku tacliiliyeen oo yidhahdeen qofku markaysaga qofka qaraabadiisa ah inuu waxa weeye markaa ku kelifo kasabka isagoo maalkiisii badan yahay xoogaa qabiix weeye waa laga fiican yahay xagga muru'ada iyo sharaf marka maadaama markaysaga waxaa laga fiican yahay sidaas aawadeed waa inaanu waxba kasab ku kelifin ee nafaqadiisu sidii waajibkeeda waa u saaran yahay ayaa markaysaga markaa la odhanayaa bay yidhahdeen laakiin raajixu waa sidii hore oo markaysaga in asalka iyo farca loo kala qaadayo ayaa markaysaga ugu sixo badan qaacidada kale ka camsan qaacidadaa hore waxa weeye wixii shayga ku dhowaado xukumkiisa ma la siinaya mise la siin maayo yani xukumkiisa ma la siinayaa mise markaysaga la siin waxaa markaysaga waxaa markaa ka mida suwarka soo gudagelaya yani suwarkii hore markaa qawaacidii hore soo gudagalay alfaada hore tanna waa soo gudagelaya waxay kaloo siyaado la tahay waxyaalo kale aan soo gudagelina waa soo gudagelaya waxaa ka mida markaa masaa-isha soo gudagelaya yani dhiigga qofka dumar ee markaysaga waxaa markaa uurkalihi yani marka ay hesho nabarkii fooshaa lagu dhufta ha yeeshee ilmihii aan weli soo bixin ayaa dhiidiiyey dhiiggaas ma la xisaabinayaa dhiiggii dhalmada inuu yahay mise iskada mufasaad inuu yahay oo dhiiggii istixaadada dhiig la mid a ayaa la xisaabinaya laba qowl baa markaysagaa ku sugan marka waxa uu leeyahay ashbaahu nadaa'irku laysa binifaasin cala asaxiix sida markaysagaa sixada badan yani ama sida saxiixa ah nifaas ma aha buu markaysagaa yani marka waxa weeye saxiix sidaas marka ayaa madhabta markaysagaa ka abuday laakiin waxa weeye culamada qaarkood oo sida kale arjaxaya haddii markaysagaa fooli weheeliso inay markaysaga xo nifaas la xisaabinaya markaysagaa waa jiraan oo sidaas iyada arjaxay dee imanka markaysa waxaan markaa la siman maalka markaysagaa ruuxa markaysagaa mufliska ah bimacnaa hanigan markaysaa waxaan markaa kacay ee faqiiray yacni dayman xoolihiisa la eg haddii markaysa waxaan lagu leeyahay ma waajibinaysa markaysagaa xajri ma waajibinaysa xaaladda markaysagaa daynku xoolaha ka bato la garay inuu xajri ka yimaado laakiin xoolaha iyo daynku markay isla ekaadaan oo isku go-aan oo aan midnaka kale ka badnay xajrigi ma ka waajibaya mise ka waajibi maayo laba qowl baa ku sugan ama laba weji ka sixada badanna waa inaanu ka waajibaynin hadda hadduu marka waxa weeye ku dhowaado ka waran oo uu markaa sigo inuu la sin muu markaa sigay daymankii inay markaa la sinmaan xoolihu haystay oo la ekaadaan bay ku sigteen laakiin weli ma la ekee waxbaa ka dhiman laba weji baa ku sugan yacni waxaana markaysagaa mudnaansho badan markaysagaa manciga oo waxa weeye ah markaysagaa inaynay markaa yacni xajri aynay waajibin markaa suwarkaa waxaa la arjaxay inaan xukumkiisa markaysagaa la siinaynin ayaa markaysa waxaa la arjaxay masalada markaysagaa ku saabsan yacni waxa weeye iktisaabka maalka la kasban karo awoodda la awoodayo in la dejiyo mansilada sidii maalka xaadirka ah waxaa markaysagaa u xisni odhanaya qaacida hal tunzalu laqsaabu bimansilati almaali alcatiid bimacnaa maalkii xaadirka alcatiid bimacnaa alxaadir ومسائل المذهب مختلفة في ذلك وبيانه بصور منها الفقر والمسكنة قطع بأن القادر على الكسب كواجد المال يعني waxa uu yihi markaysa waxaa suwarka ka imanaya waxaa ka mid a faqriga ama caydhnimada waxa markaysaga ay qadciyeen oo culammadu gooyeen in waxa weeye ka kasab awoodi karaya ee caydha ah in la xisaabinayo sidii nin maal haysta ruuxu markaysa waxaan hadduu caydh yahay oo aanu xoolo lahayn ha yeeshee wuxuu markaa yahay ruux markaa kasab awoodi karayo farsamooyin buu yaqaanaa uu ku shaqaysan karayo ruuxaasoo kale waxaa laga soo qaadayaa sidii ruux markaysagaa xoolo haysta oo farsamadiisa ayaa markaysagaa xoolo u ah markaa sidii nin xoolo haysto oo kale ayaa laga soo qaadaya sidaas aawadeed waxaa ka dhalanaysa zakadii inaan la siin karin ayaa ka dhalanaysa mar hadduu kasab awoodi karayo farsamooyin yaqaano waxaa markaysagaa ka dhalanaysa inaan zakadii la siin karin ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة وحان أود دليل هذا الكي النبي قول مركي سقو سكذا كورمي ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب يعني وح مركي سقا دافا كمالها في غنيها حولها مركي سقا لها سكذا مركي سقا وح دافا كمالها ولا لقوي مكتسب من مركي ساحر مركا حوق له وإنه وح كسبدا وودي كرينا وكسب كري كرينا wax markaa dheefa kuma laha xadiidkaasina waa xadiid saxiixa kitaabu alqawaacid mujalladka saddexaad lix iyo sagaashan ayaa hadalkaasi waxa uu yidhi wahiya qaacidadu waxay tahay tanziilu iktisaabi almaali maalka kasbadka la kasbanayo in la dejiyo mansilata alxaadiri mansilada markaysagaa maalkii markaa joogay ay fil xaali isla markaaba joogay ee xaadirka ahaa ee aan maqnayn in markaa mansiladiisa la dejiyo oo la yidhaahdo haddii maalka kii haystay oo qaniga ahaa aan waxba markaa in la siiyaa zaka aynay bannaanayn kii waxa weeye kasab awoodi karaya farsamooyinka yaqaana ee shaqaysan karaya xoogga lahana isagana waxa weeye in markaa la siiyaa zakadii ma bannaana oo walaa xadda fiiha liqaniyin walaa liqawiyin muktasibin yacni markaa xadiidkaas ayaa ku duldegaya waalqawlu bitarjiixi walqawlu odrhodka la odhanayo bitarjiixi arjaxaadda la kala arjaxayo la odhanayaa mukhtalifun waa kala duwan tahay aydan lagu noqoy id huwa fi lfuruuci hayru mu'talif sababtuna waxay tahay faracyada ayaynay markaa ahayn tarjiixu miduu iswaafaqsan yahay wuu kala duwan yahay oo faracyada qaarba mid baa la arjaxa faa'idatun ay hadihi faa'idatun tani faa'ido weyn qaacidatun qaacido oo ukhraa markaysagaa kale ee ladayhim waaridatun oo agtooda markaysagaa soo aroortay acamu waa ka caamnimo badan tahay min dilqaacidati qaacidadan bay markaysagaa ka caamnimo badan tahay oo aad tidhaahdo waa khabar muqadama acamu maa qaaraba shaya shayga wixii ku dhawaada yuctaa waa la siiyaa ay huwa yani markaysagaa kaas yuctaa waa la siiyaa markaysagaa yani maagaasu ayaa la siiyaa kaas xukmahu xukumkiisa ayaa la siiyaa xukmo shaygi baa la siiyaa aw laa ama lama siiyo xukumka markaysagaa shayga yani calaa sabiili istifhaam markaysagaa ayaa meesha ku jirta hal maa qaaraba shaya yucطaa xukmahu aw laa yacni shayga wixii ku dhowaada xukumkiisoo kale ma la siiyaa mise lama siiyo khilaafun ay fiihi khilaafun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo qad carafta aada garatay rasmahu yacni markaa dhigaalkiisa aada garatay alfaslu araabic fasalka markaysa waxan marka afraad alqaacidatu asaadisata casharata qaacidada markaysagaa lixiyo tobnaad hal idaa baطla alkhusuusu yabqa alcumuumu haddii markaysagaa khusuusku markaa uu buro cumuumku markaysaga waxan ma baaqi noqdaa mise markaysagaa ma baaqi noqdo qaaluu waxaysu baطla alkhusuusu hal yabqa alcumuumu fiihi khulfun qad wasal qaaluu waxay yidhaahdeen waxaysu baطla goortuu buro alkhusuusu khaasnimadu ay burto hal yabqaa miyuu baaqi noqonayo alcumuumu caamnimadu fiihi khulfun khilaaf baa ku sugan markaa yacni arrinkaas khilaafkaasoo qad wasala markaysa waxan markaa ina soo gaadhay jarhasigu wuxuu odhanayaa waxaa u munaasabnimo badan in la yidhahdo qad xasala markaysagaa in la yidhahdo laakiin nusakhu waxay ku soo arooreen wasala bay ku soo arooreen waa iska tamaamulbeyt yacni markaysagaa weeye waxaana laga tilmaamayaa khilaaf markaysa waxaan markaa innaga ina soo gaadhay yacni weeyaan baa markaysagaa ku sugan baa layidhi wakhtalafa waa iskhilaafay atarjiixu arjaxaad baa iskhilaaftay la kala arjaxayo fi lfuruuci faracyaday ku kala duwanaatay faxris ku dadaal buu ku yihi calaa macrifati almashruuci waxa markaysa waxaan markaa la sharciyeeyey garashada la garanayo ku dadaal warjasmu goynta la goynayo bilbaqa cumuumka inuu baaqi noqonayo jasminta la jasminaya ataa fii suwari suurooyin buu ku yimi kadaaka bilcadami sidaas oo kale markaysa waxaan markaa jasminta la jasminayo bilcadami markaysagaa waayitaanka la waayayo markaysa waxaan markaa cumuumka inuu baaqi noqdo iyadana goynta la goynayaa suwar buu ku yimi kadaaka madkuurka la soo sheegay xaalay la mid tahay aydan lagu noqoya fakhburi yacni marka aqoonso oo garo ama la yidhahdo fakhbur garo bilcadami markaysaga waayitaankana ay bicadami ljasmina kadalika sidaasoo kale waxaad ku garataa ay fii suwarin aydan qaacidada uu halkan inoogu sheegayaa waxay tahay waxa weeye haddii markaa uu buro khusuuskii cumuumkii ma baaqi noqonayaa mise markaysaga ma baaqi noqonayo shayga wixii markaysaga yani khaasnimadiisa ee isaga u gaarkaa waa meesha ka baxday markay taasi meesha ka baxday waxa weeye cumuuma baaqi noqonaya mise baaqi noqon maayo tusaalihiisu waxay ahaatay ruux baa markaysaga faral buu xidhay salaad faralah salaaddii faralka ahayd markuu xidhay ayaa waxa weeye markaa laba markhaati oo lagu kalsoon yahay oo cuduula ayaa waxay ka markhaati kaceen inaan salaadaa uu xidhay waktigeedii inaanu soo gelin yacni maqhrib baa buu xidhay markaasaa laba cadli baa waxay ka markhaati kaceen qoraxdii inay soo jeeday ka markhaati kaceen isagoo salaaddii ku jira isaguna shahaadadaa waa maqlay sidaas iyadaa markay dhacday inay waxa weeye markaa salaadii faralnimadii uu xidhay ee faral yani markaa maqrib uu xidhay meeshii waa ka baxday salaadaha kalena waa lamid ama duhur ha ahaato ama keyrkeeda ahaato salaadii faralkee uu xidhay ee khaaska ahayd meeshii waa ka baxday oo markaysaga waktigeediiba haddaanu soo gelin markaa dee salaadaa faralkii asixi mayso yaynay asixine yani marka waxa weeye shaygii khaaska ahaa ee gaarka ahay oo salaad faral oo markaysa waxa nooceedu sidaas yahay ama duhur yahay ama maqrib yahay baa meeshii ka baxday sunanimo oo salaadnimo ah salaadu way ka caamsan tahay markaysagaa faralnimo oo salaaddii waxaa soo gudagala salaatu fardin iyo salaatu naflin salaad faral ah iyo salaad sunno ah labada qayboodba waa soo gudagala markaa salaa way ka caamsan tahay markaa waxawey salaatulfardi markaa salaa ma baaqi noqonaysaayo sunanimo ma ugu xasilaya sunanimo ma ugu xasilayaayo cumuumkii ma u baaqi noqonayaa salaadnimo ah haddii shaygii khaaska ahayo salaaddii faralka ahayd ee mucayanka ahayd ay meesha ka baxday oo sunanimo ma u baaqi noqonaya masalada noocaasa yani marka waxa uu yani tilmaamayaan ahlucilmigu sida asaxa ee sixada badan li waa inay sunanimadu u baaqi noqonayso sunanimadu waa inay u baaqi noqonaysaa sixa badan waxaa kaloo ka mid a waxa uu niyeeyey markaysaga waysadiisa yani dawaafku markaysaga inuu ku dawaafo ayuu niyeeyey ma ka meelaan ahayn baanu joogaayo dawaafkii waxa uu yahay mutacadir buu yahay oo inuu dawaafaa yani markaa ma suuragal aho waysadan uu ku dawaafaa waysadaasi ma u asaxaysa waysada markii horeba wuxuu u niyeeyey oo u weysaystay aad ku dawaaftay makana maba joogo oo dawaafkii markaysagaa kacbadii maba gaadhi karo oo miduu markaysagaa hadda gaadhi karo markaysagaa inuu ku dawaafo markaysagaa waysadani ay ka suuragal tahay maba ahaba waysanimo ma u asaxaysaa yacni mise u asixi mayso sida sixada badan le waxa weeye waa inay u asaxayso siduu ashbaah uga tilmaamayo oo sifadii khaaska ahayd baa markaysagaa la ilqaynaya oo la tuuraya waxaa kaloo markaysagaa ka mid a waxa uu xidhay markaysagaa xaj buu xidhay bilihii xajka markaysagaa bilo aan ahay alxaju ashhurun macluumaat baa ilaahay yidhi yacni waktiga xajku waa bilo la yaqaano ama ashhurulxaji yacni ashhurun macluumaat ama alxaju yacni marka waxa weeye fii ashhurin ama waqtulxaji yani markaa ashhurun macluumaat yani waktiga xajku waa bilo la yaqaano ama xajku bilo la yaqaano gudaheed buu markaysaga ahaadaa oo markaysaga xasila markay sidaas yada a tahay biluhuna waxa weeye waa shawaal iyo dulqacda iyo waxa weeye markaa sagaalka markaysagaa dilxija culamada qaarkood baa waxay ku dareen weji in waxa weeye habeenka tobnaadna markaysagaa inuu xidhan karo habeenka markaysagaa tobnaadna inuu markaysagaa xidhan karo waxay cuskadeen markaysa waxaan markaa oo deedna carafay soo taagay yacni saacad markaysa waxaan markaa habeen ka mida ama maalin ka mida yani waxa weeye yani waktiguun marka ama habeen ka mida ama maalin ka mida isu soo taagay marka sidaas aawadee culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa markaysa waxaa laba bilood iyo sagaal maalmood iyo habeenkaas markaysa waxaan markaa habeenkaa tobnaad yacni intaasaa waxaa lagu tilmaamay ashhur inay tahay oo waa la jamciyey marka waktiga la exraaman karaa xaj gebigeeduba waa intaas waktiyadoo markaysagaa waktigii xajkuba ayna joogin oo ramadaan la joogo ama shacbaan la joogo ayaaba xaj ixraam xaj inaan u asaxayn waa jirtaa laakiin waxa weeye shaygii khaaska ahay oo xaj ima hadday meesha ka baxday xaj maxaa ka caamsan ixraam baa ka caamsan ixraamkii wuxuu noqon karaa in cimro loo ixraamtay iyo wuxuu noqon karaa in xaj loo ixraamtay xaj inoo loo ixraamtay oo meesha hadday ka baxday ixraamun inuu u baaqi noqdo xaj bayaanu noqone ayaa markaysaga meeshii imanaysa oo waxa weeye hal idaa batala alkhusuusu yabqa alcumuumu qaacidadaasa markaysaga ku dhismaysa marka cumro ahaan bay ugu dhacaysaa ee ugu guntamaysaa sida asax ee sixada badan sida asaxa ah ee sixada badan salaad farale ayuu u gagabaystay iyadoo wakhtigeedii weli aanu soo gelin waxaana markaysaga waajib ahayd salaaddu markay ku waajibtay markaa wakhtigeedu soo galo dabadeed inuu biyo doono biyaha hadduu markaysaga waayo markaa dabadeed inuu gagabaysto iyadoo aan wakhtigeedii weli soo gelinoo markaysaga wujuubkii aan weli xasilin ayuu markaysagaa gagabaysto salaada faralkaabuu usii gagabaystay sida sixada badan le waxa weeye waa inay markaysaga baatilato aynay asaxaynin yacni inaynay asaxayn baa markaysaga waxaan markaa sixo badan oo xataa sunne aan lagu banaysan karin yacni marka hore markaa faralka uu gagabaystay faralkaas uu u gagabaystay waxay tahay waa mid markaysa waxaan markaa faralnimo yacni kuma tukan karo yacni qawlan waaxidan ha yeeshe markaysa waxaan tayamumku ma u asaxayaayo inuu sunno iskaga tukado ma u bannaan tahay mise uma bannaana waxa uu marka yacni leeyahay suyuudigu sida markaa asaxi waa butlaan oo markaysagaa tayamumkaas inuu burayo oo aan markaa xataa sunne lagu banaysan karin sunne in lagu banaystaa aanu markaysaga aanu bannaanayn sidaas ilaa kii waxa weeye wakaalada wax wakiilanayay ayaa wuxuu ku xidhay shardi buu wakaaladiisa ku xidhay yacni markaa shardi ayuu wakaaladiisa ku xidhay waa fasahadaysaa wakaaladdu markaysagaa tasarufkuna waa u bannaanaanaya tasarufkuna waa u bannaanaanaya wajaaza lahu tasarufu licumuumi alidni fi lasax oo bimacnaa waxa weeye wakaaladii markaysagaa wuxuu hi waan ku wakiishay laakiin shardi faasida oo aan saxiix ahayn buu markaysagaa ku xidhay shardigan markaysagaa sharcigu inaanu asixinayn darteed buu shardigan u buray haddaba mabaaqay noqonaysaa shardan iyo ha buro wakaaladan markaysagaa kayfiyada mucayanka ahi dee waxa weeye markaysaa waxaan markaa kayfiyadii mucayanka ahayd burta wakaaladii caamka ahayd ma baaqi noqonaysaa mise ma baaqi noqonayso laba qabool baa ku sugan sida asaxi waxa weeyaan buu markaa yihi wakaaladii caamka ahayd inay baaqi noqonayso idanka meesha yaalla darteed inay baaqi ku noqonayso wahaakada marka adigu calaa kulli xaal yani markaa suwarka noocaas ah ayaa markaysa waxaa markaa yani markaa sidaas la arjaxay yani suwar kalena waxaa la jasmiyey markaysagaa inuu baaqi noqonayo cumuum adigu calaa kulli xaal yani marka labada qaybood markaysaga waa jiraan qayb cumuumku inuu baaqi noqonayo la arjaxay iyo qayb marka cumuumku inaanu baaqi noqonaynin yani la arjaxay labada markaysaga mid waliba markaysaga waa jiraan marka ashbaahuna markaysaga waxaan marka waxa weeye suwarka uu sidaa usoo sheego ayuu haddana qayb dambe ka daba keenayaayoo markaysaga waxaa labada geesoodba kala ah kuwa hore uu soo sheegayna markaysaga waxay tahay labada qayboodba waa kala ahaayeeno qayb markaa yani inuu baaqi noqonayo cumuumku sheegaya suwar saasa la arjaxayo iyo suwar sida kale la arjaxayo labadaba intuu soo sheegay ayuu haddana tambiih gaara u sheegay oo markaysa waxaan markaa uu haddana waxa weeye labada qayboodba uu haddana soo arooriyey marka calaa kulli xaal waxa uu yidhi oo kale masalan yani markaa ugaadh buu markaa tilmaamay markaasuu yii hadihi udxiyatun tani udxiya weeye yacni laqwiya markaysagaa noqonaysa kumanaba markaa laazimayso inuu sadaqadaystaa markaysagaa ku laazimimayso yani inuu sadaqadaystaa ku laazimimayso oo lama odhanayo markaysaga udxinimadii haddii meesha ay ka baxday oo markaysaga xon uduxadu waxay noqotaa oo lagu uduxaystaa dee nicmooley unbay noqotaa maadaama markaysaga nicmooley shaygani aynay ahayn dee uduxa markaysaga ma noqon karto markaysaga garanuug baan markaa yani udxiyaysanaya dee ma suuragal ah yani uduxanimadiioo khaas ahi inuu ku uduxaystaa meesha haba ka baxdee tasaduqi miyaanu laazim ku noqonayn maya tasaduqa laftiisuna laazim ku noqon maayo cumuumku baaqi noqon maayo cumuumku yani markaa baaqi noqon maayo salaatulkusuuf buu markaysaga waxaan markaa xidhan dabeedna waxaa markaa caddaatay intaanu xidhan ka hor in waxa weeye markaysa waxaan markaa inuu kusuufkii baaba'ay oo markaysa waxaan ay caddaatay qoraxdii ama dayixii uu caddaaday sidaas iyadaa ayaa markaa caddaatay oo waxa weeye markaysaga laba markhaatiba waxay ka markhaati kaceen intaanu salaada ay aanu xidhan ka hor inay markaysa waxaan caddaatay oo markaa kusuufkii suulay oo qoraxdii caddaatay sidaas iyadaa bay ka markhaati kaceen sunnanimo markaysaga uma xidhmayso sunnanimo uma xidhmayso sababtuna waxay tahay sunno qaabkeeda ahba waanu jirinba marka hore sunno markay salaatulkusuufka markaysaga xollo qaaba ayaan jirin marka maadaama markaysaga sunno markaysaga waxaan qaabkeeda shabaha aanu jirin dee niyadii maba soo gudagelayso sidaas aawadeed baan markaysaa waxa markaa aynay ugu xidhmayma oo way buraysaa sidaas in laeg waxa weeye bayc faasida ayuu cid u wakiishay uma bannaana markaysa waxaan markaa inuu iibiyaa yacni markaysa waxaan markaa uma bannaano yacni mid saxiixa iyo mid faasida midnaba markaysaga uma bannaana mid saxiixi uma banaano inuu iibiyaayoo ka saxiixa looma idmin mid faasida inuu iibiyaa uma banaano oo ka markaa faasidkaana sharci uma idmin kii saxiix ahaana isagaan idmin kii markaa faasidkaana sharcigaan idmin marka waxa weeye bayc faasida hadduu cid u markaa u wakiisho yani waxa weeye inuu iibiyaa marnaba uma banaana marka waxa weeye inaan cumuumkii baaqi noqonayn baa suwarkaas yani markaa la arjaxay suwarka kale markaysagaa baaqinimada la arjaxay waxaa ka mida waxa uu soo saaray maalkiisii markaa maqnaa buu zake ka bixiyey dabeedna waxaa caddaatay maalkiisaas markaa ka maqnaa inuu baaba'ayo wakhtigan uu zakada bixinayay maal noolba inaanu ahayn yacnii xaalka noocaasa zakadii waa isaga sugnaanaysaa bimacnaa sadaqa sunno ah ayay ugu dhacaysaa oo marka waxa weeye shaygii khaaskaa markuu meeshii ka baxay cumuumkiiya markaysagaa baaqi noqonaya waxa uu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen waxaysu batala alkhusuusu khaasnimadu markay burto hal yabqaa ma baaqi noqonaya alcumuumu caamnimadu ma baaqi noqonaysaa fiihi khulfun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo qad wasala markaysaga yacni ina soo gaadhay ay wasala ilayna wakhtalafa waa iskhilaafay atarjiixu arjaxaad baa iskhilaaftay fi lfuruuci faracyada gudaheeda ayay markaa waxaweya isku khilaaftay faraacyada qaacidaa soo gudagelaysa faxal isku dadaal calaa macrifati lmashruuci waxa la baneeyey ee la sharciyeeyey garashada la garanayo ku dadaal oyana iskaga kaa qaldamin waljasmu jasminta la jasminayo la goynayo bilbaqa markaisagaa baqaaga cumuumku baaqi yahay ataa waa yimi fii suwarin buu ku yimi fii suwarin suurooyin buu ku yimi bilcadami kadalika fakhbur markaysagaa yani garo bilcadami markaysagaa waayitaanka bicadami ljasmina ku garo yani markaysaga ay fii suwarin ku garo aydan lagu noqoyo kadaka madkuurka lasoo sheegay xaalay la mid tahay والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك